الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal insha allahu tacaala waxaan dhegeysan doonaa muxaadaro insha alla maxamed cabdi cumar ayaa inala jooga muxaadarayna insha allahu tacaala aan dhegeysanaynaa aan rajaynayo inaa ilaahay inaga dhigo subxaana watacaala kuway ku intifaaca muxaadaradaas kuway ku intifaaca inuu ilaahay inaga dhigo iyo kuwa kale kuwo kale oo soo socda insha allah marka muxaadaradaas wuxuu noqonayaa ciwaankeedu aariiqu ila alxaq jidka xaqa ama kayfa tacrifu ariiqa ila alxaq jidka xaqa aada u marayso sidii aada u garan lahayd insha allahu tacaala markaa sheekaa kusoo dhaweynaa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة في الله mawduuca kelimada siduu sheekh u sheegay iyo cinwaanku waxa weeye alطariiq ila alxaq ama kayfa tacrifu اطariiq ila alxaq jidka xaqa loo maro iyo sidaad xaqa ku garan lahay dariiqiisana aada ku haleeli lahay meesha waxaynu fahanay waxaa jira wax la yidhahda xaq iyo wax la yidhahda batil waxaa kaloo garanay waxaa jira dariiq toosan oo saxsan iyo dariiqyo khaldan waxaa kaloo fahnay dariiqa aan rabno een doonayno waa dariiqa saxsan ee toosan ee ilaahay jannadiisana lagu gaadho cadaabkiisana lagaga badbaado waana midka aynu weydiisanayno rabbigan tabaaraka wa tacaala salaad walba bal ragcad walba markaan tukanayno allah baan warsanaynaa waan weydiisanaynaa waxaan leenahay ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin allowna hanuuni oo jidka soosan nagu hanuuni kuwaad u nimcaysay jidkii ay mareen nagu hanuuni kuwa loo cadhooday jidkooda ma aha kuwa lumay ee baadiyoobayna jidkooda ma aha waa dariiq dhexdaa oo toosan kaas ilaahu nagu hanuuni baan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala hadh iyo habeenba ragcad walba su-aashaasaan weydiisanayna dariiqa toosan marka in ilaahay weydiisanayno waa dariiqa saxsan waa dariiqa xaqa isagaasina waxaa jira qaab lagu garto waxaa sugan qur-aankuna sugay axaadiista nebigana ku sugan sal lla lay wasalam xawaadiista iyo kutubu taariikhna ay qirayaan in la iskhilaafsan yahay horeyna la ysu khilaafay rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuk walidalika khalaqahum dadku inay iskhilaafsan yihiin oo kala duwan yihiin oy kala jeedaan ka zuuli maayaan ilaa intuu alla u naxariistay mooye sidaasaana looba abuurayba in la kala jeedo oo ahlulcadaabka iyo ahlunaarkuna kala jeedaan ahlu baatilku kala jeedaan inta ahlulxaqana rabbi tabaaraka wa tacaala isku dariiq mariyo taasaaba looguba talagaloo looba abuurayba khilaaf marka waana jiray waana soo jiray waana jiri doonaa ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha inta ilaahay dhulka ka dhaxlayo oo adduunkan laga gebagabaynayo khilaaf waa jiri doonaa nabigeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kama fi xadiidi aliftiraaq rasuulku wuxuu yihi sal lla alay wasalam iftaraqat alyahuudu cala ixdaa wasabciina firqa wاftaraqat الnasaara calى hintayni wasabciina firqa wasataftariqu hadihi اlummatu calى halaatin wasabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxida yahuudi toddobaatan iyo kow kooxood bay u qeybsameen nasaara ummadii ummadda idinka horeysay idinku xigtay ana toddobaatan iyo laba kooxood bay noqdeen ummaddaydana nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam toddobaatan iyo saddex kooxood bay u qeybsami doonta kulligoodna naartay gelayaan buunu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa hal mid mooye toddobaatan iyo saddexdaasi waa wada ahlu nnaar bishahaadati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam ilaa hal mid mooye nebiga markii la weydiiyey sal lla alay wasalam bal noo sheeg kooxdaasi taye weye mar wuxuu yihi hiya aljamaaca marna wuxuu ku fasiray kamaa fii mustadraki xaakim wuxuu yihi maa ana calayhi alyawma wa asxaabii anigiiyo saxaabadayda maanta wixii diin noo ah dadka diin ka dhigta wey anigiiyo saxaabadayda maanta waxaan haysanno dadka haysta kooxdaasaa badbaadaysa anigiiyo saxaabadaydu maanta wixii diin noo ah inta khilaafsanna kooxaha toddobaatan iyo labada ee ahlu naarka bay ka mid yihiin warku waa cadyahay marka khilaaf waa jiraa kullu xisbin bima ladayhim farixuun koox walba waa isla qumanta qumanaheedii baa qoorta loo geliyey zuyina lahaa suu-u camaliha xumaanteedii baa loo qurxiyey sideeday iskula qumanta anaa hayay leedahay inta kalena waa luunsan yihi sidaa ilaahay tabaaraka wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisaa ku dureersaday in laysu khilaafsanaado matahaadkaa iyo khilaafkaa marka jira ruux waa ku dhex wareeraya meel laga jiruu garan waayaya nin walba waa u warramaya koox walba waa isu ammaaneysaa nin walba wuxuu leeyahay ana haya isoo raac waxbaa lagu akriyaya dadkii waa wareereen marka khaasatan caamadii wareerta a waxay taagan tahay siday dhihi jireen nin baa kor u kaajayo markii la yidhi war maxaad kor ugu kaadina wuxuu yihi caam culimaana wareerisay culimaana wareerisay waxay ku yidhaahdeen qorax ka soo baxna hawlo jeesanin kaadida qorax udhacna hawlo jeesanin barina mxuu koonfurna hawlo jeesanin waqooyi iyo qibladana hawlo jeesanin war xaggeen u jeesanahay kor buu isugu kaajay wadaadaanna waalay bu dadkii inay wareeraan oo caamadii wareerto bay taagantahay mar hadday sidaas tahay inaan tilmaano macaalim astaamo ruuxu bal jidkii dariiqii xaqa bal in waxoogaa iftiin aan saarno oo nidhaahno halkaasaa xaqi jiraayo dariiqaa ha loo maro waxaad moodaa inay masalo daruuriya inay masalo lagaa maarmaana inay tahay munaasabaduna waa taas khilaafna waa jiraa waana jiri doonaa adiga marka kor haysugu kaajinahaydaan iskaribini dariiqii xaqa waa inaad raadiso cilmigaana wareerisay kuu noqon mayso marmarsood garna maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala caqlina waa ku siiyey awoodna waa ku siiyey maqdire iyo karaanna waa ku siiyey raadina waa ku yidhi raadina waa ku yidhi laakiin cudurdaar kuu noqon mayso waa lay wareeriyey ma ilaahay baad ula tegi waa lay wareeriyey ilaahay markaad hor tagto uu ku yidhaahdo samci iyo basar iyo fu-aad iyo awood iyo intaba waan ku siiyey xageed maraysa ilaahu wadaadaa i wareeriyey miyaad dhihi wadaadaa i wareeriyey agta ilahay agtiis ka socon mayso waxaa lagaa rabaa adiga inaad xaqii raadiso dariiqii xaqana aada dalabto astaamihiisana aada garato xaqa marka walaalayaa iskhilaafkaas ummadda dhexdeeda ee meel walba yaalla dariiqa lagaga baxayaaya laba dariiq maa waa hal dariiq dariiqaasi waxa weeye inuu ruuxa muslimka ah wixii uu diin ka dhiganayo oo ilaahay ugu dhowaanayo tabaaraka wa tacaala uu noqdo wax daliil saaran yahay shaygaad ilaahay ugu dhowaanayso waa inuu daliil ku qotomo ama aayad qur-aanuu ku qotomaa ama xadiid nebi buu ku qotomaa sal lla alay wasalam ama ijmaac buu ku qotomaa daliilkiisu waadix wey waa inaad dalabto daliil dalabto caqliga bini aadamka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyigiisiiyo qur-aanka inuu ku xoreeyo ugu talagalay cuquusha waa la xoreeyey diintan islaamku waxay ka mid tahay waxyiga rabbi tabaaraka wa tacaala ee bini aadamka cuquushiisa lagu xoreynayo waad inaad xorowdaa la doonaya maxaad ka xoroobi waxyaalo fara badan oo rawaasi baad ka xoroobi waxaad u xoroobi in aad caqligaaga wixii daliilkiisu ku qanciyana qaadato wixii daliilkiisu uusan ku qancinina hadda waxa weeyaan inaadan wax kale ugu xilanin a inaad tidhaahdo haati burhaanaka bal daliilkeeda maxaad haysaa maxaad haysaa hadduu ku ogsoon yahay inaad dhihi doonto maxaad haysaa iyo maxaa u daliil ah wadaad afarey wato oo aan wax weynba isla haynin kulu goyn maayo leanna wuxuu ogyahay inaad dhihi doonto mal xuja maxaa daliilah soo ma marka in aad adiga sac iyo daliil dada dadaal la timaado waa lagaa maarmaan rabbigeenna tabaaraka wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin dadka jidkanaga ku dadaala raadiya dalba wakti ku bixiya isku mashquuliya dadkaasi waanu hanuunin buu rabbi yihi tabaaraka wa tacaala waxaanu ku hanuuninaynaa jidadkanagii saxsanaa haddiise laakiin intaad isdhigato oodan dan ka gelin ood maskaxdaadii meel ku qufusho oo adduunyadaada iska raacato aadan danayninba diintii hadhow markii aada wareerto lagu wareeriyana tidhaahdo wadaad baa i wareeriyey laga yeeli maayo soconay ma ah wadaad baa i wareeriyadaa socon mayso waxaa laynaga rabaa inaynu xaqa dalabno xaqa waxaad ku garan shaygu marba hadduu yahay shay ilaahay loogu dhowaanayo oo cibaado ah ood janno kaga rabto cadaabna aad kaga cararayso ridihiisa ku doonayso ciqaabtiisana kaga cararayso shay aakhare iyo rajo iyo janno aad ku rabtaba hadduu yahay shaygaasi qasab waa inuu daliil haysto waa in kitaabka ilahi iyo sunnada nebiga loo celiyo rabbigeen tabaaraka wa tacala waa ka qur-aanka inagu yidhi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah wax kastood isku khilaaftaan xukumkiisa xagga luu ahaaday yacni qur'aanka ka raadiya fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir haddaad shay ku murantaan ood isku qabsataan waxaad u celisaan allah iyo rasuulkiisa u celiya maxaa laga wadaa allah ilaa kitaabihi u celiyo rasuulkana waxaa laga wadaa sunnadiisa u celiya sala allahu alay wasalam waa haddaad tihiin dad alle iyo maalinta aakhira rumeeyey u fiirsada macnaheedu waxa weeyaan meel kale hawla noqon meel kale hawla noqonin waxaa ila quman hawla noqonin waxaan soo arki jiray hawla noqonin waxay ila tahay kada waxaa loo badan yahay kada waxaasoo dhan ka baxa ha faruduuhu ila allahi wاlrasuul waa labadaas daliil waa goormo markaad iskhilaaftaan nabigeenana salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka cirbaad ibnu saariya waa ka yidhi nabigu sal lla lay slam taraktukum cala albaydaa aw ilmaxajati albaydaa dariiq cad baan idinkaga tegey layluhaa ka nahaarihaa habeenkeediiyo maalinteeda waa isku mid mugdi male wey habeen iyo maalinba jid cad yaan idinkaga tegey laa yaziiqu canha ilaa haalikun dariiqaana kama leexdo ilaa ruux halaagsamaya mooye xadiidka cirbaad ibnu saarib ibnu saariya cirbaad ibnu saariya qaab mar halkaasuu ka bilowdaa marna wuxuu ka bilowdaa wacadanaa rasuulu lahi sal lay slam mawcidatan baliiqa nabigaana waaniyey sal lay slam waanin xeel dheer markaasaa waxaanu rasuul ilaahay o kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina dardaarankaagu wuxuu u eg yahay mid aad nagu sagootinaysa nin wax sagootinaya dardaarankii baad u eg tahay maxaad noo dardaarmaysaa noo dardaarmay dheh markaasuu nabigu wuxu uhi sal lay slam uusiikum bitaqwa allah wasamci waaaca waxaan idiin dardaarmayaa alla cabsidiisa madaxdiina inaad maqashaan ood amarkooda yeeshaan xataa ninkii dooniba ha idiin taliye markaasuu nabigu wuxuu ka dambeeyey sal lay wasalam fainahu man yacish minkum ninkii noolaadoo nafi ku sintoo idinka idinka mid a fasayara ikhtilaafan kaiira wuxuu arki doonaa iskhilaaf aada u fara badan muslimkii oo kala jeeda nin walba madhab haysto nin walba dariiqo haysto a khilaaf fara badan buu nabigu uri sal lay slm waa cudurkiibuu inoo sheegay soo ma daawadiina hooya marka maxaa xal ah rasuul ilaahay oo markiisaa la isu khilaafo xalku xaggee jira maxaan kaga baxnaa khilaaf facalaykum bisunnatii wsunati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiina min bacdi caduu calayha bالnawaajid waإiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathaةi bidca wakula bidcati ضalaala wakula ضalaalati fi الnar haddaad iskhilaafkaa aragtaan nebigu wuxu uri sal lay slam sunnadayda ku dhaga khulafadii aniga xilka iiga dambeysay ardadayda ahaa ee mahdiyiinta ahaa sunnadooda iyo dariiqooda ku dhaga middaa iyada a gowska dambe ku qaniina oo ku mitida oo yeena idinka fakan waxaadna iska jirtaan waxyaabaha dib laga keeni doono ee diin la idinka dhigi doono taa iska jira wax kastoo dib laga keenoo diin laydinka dhigaayo waa bidco bidco kastana waa baadi baadi kastiiyo dadkeeduna naartay galaya waa hadalkii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh halkaa rasuulku wuxuu muujiyey cudurkii iyo daawadii cudurku waa khilaaf fara badan daawada lagaga bixina maxay tahay laysku daaweyn sunnada nebiga iyo dariiqiisa ku mitidoo ku dheg nebi maxamed baa maray mar salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxiixulbukhaari baa laga helay sax mar muslim baa laga helay mar sunanki iyo masaaniiddaa laga helay waa saxsan yahay mar waa laga waayey soo maaha islugoyn yaanan lagu lugeyn waiyaakum wamuxdathaati اlumuur nebigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyaakum wamuxdathaati اlumuur waxa dib laga keeni doono wuxuu ka wadaa xilligiisaas oo diintu dhammaystirantay wax kastoo ka dambeeyo oo dadka diin looga dhigo ila nebi maxamed sal lay slam markuu dhimanaya diintu waa buuxday soo ma alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum lislaama diina maantaan diintii idiin dhammaystiray nicmadaydiina korkiina ku dhammaystiray islaamnimadana raalli idinka noqday waxay soo degtay aayaddaas nebi maxamed sal lay slam xajkiisii xajat lwadaac ee ugu dambeeyey xajkii uu xajiyo ummaddana uu ku sagootiye nebigu sal lay slam markuu ka noqday xajkaa siddeetan iyo dhowr beri buu nebigu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa geeriyooday xajkaas maalin jumco ah bacda salaati alcasri banka carafo isagoo uu taagan yahay bay ku soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina saxaabadu waxay yidhahdeen aayaddaasi markay soo degtay waxaan garannay diinkii iyo waxyigii inuu idlaaday nebigana geeridiisii soo dhowdahay weelku waa buuxaa marka weelku waa buuxaa weel buuxana meel wax lagaga shuba ma leh nebi maxamed oo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayh buu diinkani buuxsamay wadaad dib wax ka keeni ma jiro dariiqo dib wax kala imaan ma jirto sheekh wax kusoo kordhin kara ma jiro mid wax ka dhimi kara ma jiro diintani nebi maxamed oo nool bay dhammaystirantay wax aan waktigaa dadka diin u ahayn ninkii diin uga dhigana nebigu wuxuu yihi sal lla alay slam iska jira waa mubtadic wuxuu watana waa bidco iska jir usan ku khaldin war waxaani nebigu ma ogaa saxaabadiisu ma ogaay maya hadday noqoto dena hana lu goyni dhe waar hana lu goynin adiguna haislu goyni waxaan nebiba ogeyn adiga maxaa dadka diin uga dhig xadiidkii ikhtilaafkana waa anagii hadda soo sheegnayo nebiga marka la weydiiye toddobaatan iyo saddexda kooxood ee naarta gelaya teebaa janno ka gelaysa toddobaatan iyo labaa gelaya mid baa jannada gelaysa waa tee nebigu wuxu uhi sal alay slam maa ana calayhi alyawma wa asxaabi maanta aniga iyo saxaabadayda wixii diin noo ah waxaa unbaa dadka haysta taa dadka diin ka dhigta oon waxbana ku darin waxbana ka dhimin kuwaa way kooxda badbaadaysa soo ma jeedaan nusuustu marka waa isdoonatay qur-aanka alle waxaynu ka helno waa garanti waa la hubaa in sha allahu tacaala haddaynu ku cibaadaysano inaynu ilaahay hawaab kaga helayno wixii sunno nebiyoo sugan laga helana ayadana waa la hubaa wixii asxaabu rasuulillaahi iyo ummadu ku ijmaacdo isku raacdayna ayadana waa la hubaa waxaan intaa ahayn lugooyo wey waxaan intaa ahayn lugooyo wey inay lugooyo tahayna nabigeennaa sheegayoo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa taa uuna leeyahay iska jira haddana nebigu sal alay wasalam siiqada u isticmaalo u fiirso fa ina kulla muxdatha kulla kullada waxaa la yidhahdaa min alfaadi alcumuum waxba kama tagto innagaba kulli baan dhahnaa soo maha kulli haddaad tidhaahdo bimacnaa waxba maada ka tegin wax kasta kulli wax kastoo dib ka yimaado dadka diin looga dhigo waa bidca bu nabi ur sal l sl ninkii yidhi maya maya wax kastoo dib ka yimid oo diin laga dhigayo bidca maaha shardi in diin laga dhigayo way shardi wixii adduunye ah nebigu wuxu uhi sal lla alay slam antum aclamu biumuuri dunyaakum kama fii saxiix muslim wagayri nebigu sal lla lay slam maalin maalmaha ka midu saxaabada wuxuu kula taliyey beerta marka la beerayo muxuu timirta iyo beeraha bacrimin baa lagu sameeyaa oo midka dhadiga ubaxiisa inta la qaado ama laantiisa kuwa maxaandhi kuwa kalabka inta la qaado yaa kuwa dhadigaa la ursiiyaa saasay beertu ama dabayshaa qaada sidaasay ku bacrintaa saxaabadu marka bacrimintaasay samayn jireen oo beerahooda kuba ku ku samaysan jireen markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam haddaad iska daysaan xataa oo idaan bacriminin ood faraha ka qaadaan way iska bixi sidii bay yeeleen oo farahay ka qaadeen beerihii waa be beerihii waa be-een sanadkaas nebiga marka loo soo sheegay wuxuu yihi nebigu sal alla alay wasalam war wixii ilaahay aan idinka sheego waa waxyo ilaahay ku been abuuran maaye isaga qaata laakiin wixii adduunye ee ra'yigayga aan idinka sheegay adduunyadaa ku saabsan idinkaa adduunyadiina u aqoon badana beerihii bacrimiya buu nebigu sal lla alay slam soo ma jeedaan waxaa lagu leeyahay baabuur baa la keenay ma jiri jirin diyaarad baa la keenay ma jiri jirin kan maxuu ahaayey war waxani waa adduunyo adduunyana nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam arrimihiina adduunyo idinka u aqoon badan saad doontaan ka yeela amaa wixii diina ilaahay loogu dhowaanayo fa ilaya buu nebi ur sal lay slam taa anaa iska leh taa idinkuma lihid soo ma jeed wixii adduunye a marka waa noo furan tahay bidcadeeda iyo waxeeda cusub iyo kulli waa isticmaalaynaa shareecada noo ogolaatay laakiin bidca diineed oo rasuulku ogeyn oo ilaahay loogu dhowaanayo waxaa ku fadhida fa ina kulla muxdathatin bidca halkaasuu rasuulku mariyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka kow waa inaan qur-aanka ka helno laba waa inaan sunnadii nebiga ka helno salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saddex haddaan ka weyno waa inaan ka helno ijmaacu saxaaba iyo ummadda ijmaaceeda ijmaac ummadu meeshay isku raacday ummaddu meeshay isku raacday khayr baa ku jira isku raaciddana lagama wado soomaali israaciddeeda mafaahiimta khaldan bay ka mid waa ijmaac baa lagu leeyay oo xaggee ijmaac ku tahay culimadii soomaaliyeed baa isku raacday ma ijmaac baa haddayba xataa sax noqoto culimada soomaaliya o dhan isku raacday ijmaac maaha xujana maaha xujadu waxa weeye waa ijmaaci saxaabada ama culimada ummadda oo dhan waxay isku raacaan baa ijmac la dhahaa ummadda oo dhan culimadeeda carabteeda cajamkeeda soomaaligeeda afrikaankeeda culimada ummaddu waxay isku raacaan yaa ijmaac la dhahaa xujo noqda laakiin qutri mucayana ama wadan mucayana ama shacab mucayana culimadiisu hadday israacaan ijmaac ma noqdo xujana ma noqdo waxa uun la weydiin culimadu israacdee mas'alada xaggeed ku salayseenoo maxaa daliilo ah hadday marka aayad qur-aana ina saaraan waa raacina hadday xadiis nebiga saxa ina saaraan waa raacina haddayse yidhaahdaan annagaa isku raacnay maxaan dhahayna oo idinka isku raacayno ma xuja a ma hayno idinka waxaad isku raacdaan inuu xaq yahay ummaddii oo dhanna ma wada tihiin soo saas ma ijmaacu waa saas waana midda rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala qur'aanka waman yushaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira rasuulka alla ciddii garab marta jidkiisa rasuulka jidkiisa garab mara jidkii mu'miniinta jidaan ahaynna mara u fiirsada jidkii mu'miniintu mari jireen jid aan ahaynna mara wuxuu ka weli dhigta baan uga weli yeelaynaa naar jahanamana waanu gelinaynaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniin u fiirsada wayatabic gayra sabiili lmu'miniin mu'miniintaasi hormuudkoodu waa saxaabada ummaddii culimadoodii iyo hormuudkoodii ijmaaceeda waana aayaddu u daliishaday alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah inuu ijmaacu xujo yahay leanna jidkii mu'miniintu horay u mareen jidaan ahayn haddaad jeexato waxa weeyaan ijmaacii ummaddaad jebisay garab martay shaad fallaaga abaa tahay naartana waad geli waa waxay ummaddu isku raacday ayib saddex qodob ma tahay qodobka kaleeto waa qiyaas saxiixa oo shuruudiisii wata hal qodob baa ii hadhay halka qodoba ii hadhay wuxuu yahay nin walba wuxuu leeyahay kitaabkiina anaa haysta sunnadiina anaa haysta jidkii ummaddana anaaba ku taagan sheekhow kuwan laftoodaaba laysu dhex fadhiyaa ka hor iyadana waxaa lagaga bixi waxa uu nin walba u leeyahay anaa haysta dhibkeedaan idiin sheegaya qur-aanku waa hadal rabbi axaadiistuna waa hadal rasuul ama waa ficil rasuul sal lla lay slam hadalkuna sidiisaba marmar buu macnayaal badan laga fahmi karaa soomaalidu waxay dhahan hadal waa margiyo kolba waa meeshii loo jiido hal aayad baa laga yaabaa inuu ninna si u fahmo ninna si u fahmo xadiis baa laga yaabaa inuu ninna si u fahmo ninna si u fahmo haddii fahamkii iskhilaafo qolona tidhaahdo aayaddanaan haysanaa qolona aayaddanaan haysanaa xadiiskanaan haysanaa xadiidkanaan haysanaa fahamka nusuusta xaggee lala aadayaa miisaanku muxuu yahay miisaanku waxa weye waa fahamkii saxaabada waa fahamkii taabiciinta ardadoodii waa fahamkii a'immadii afarta ahaa iyo saddexdii qarni fahamkoodii baa sax ah sidii qur-aanka iyo sunnada ay u fahmeen oo u dhaqangeliyeen si ka gedisan baan u fahansanahay ninkii yidhaahda warkiisa yeeli mayno saas way macana aayad soo maadan keenin ha maxaad rabtaa inaad ka qaadato sidanaan u daliishanayaa waxaanay ku tusaysaa yaa kaaga horreeyey waa in la dhaho yaa kaaga horreeyey waa inuu yidhahda saxaabi hebel baa saa ku fasiray taabici hebel baa ku fasiray saddexdii qarni baa ku fasiray hadduuse yidhaahda anaa ku fasiray a ama sheekaygii baa ku fasiray maka yeelayn maya adiga sheekaagu toona tafsiirkiinu xujo maaha soo saas ma hadduu ina yidhahdo culimada soomaaliyeed baa ku fasiri jirta ka war culimada soomaaliyeed xaggay ka qaadatay waa in la weydiiyo hadday salafkii iyo u tiiriyaan saxaabadii iyo saddexdii qarni halkaa saaraan waa saxsan yihin hadday saari waayaan soo maa yayna kula goynin hala goyn haddii saa la yeeli waayo waxay noqonaysaa diintani nin kastoo yimaadaba inuu dhankuu doono u jiido caamadana lu gooyo nin kasta oo fitnadoon ah oo bidcawata oo fikrado khaldan xambaarsan oo munxarif ah qur-aankaasuu aadayaa waxbuu soo urursan nusuustuu soo luqunji baadi waxbuu isku dubaridan aayada iyo axaadiis buu akrini waa in marka xadhig loo sameeyo la yidhaahdo war saxaabadii ma ku fasireen saddexdii qarnise ma ku fasireen waa ceeboobaya marka laba mid buu dhihi ama kuwa umaba baahniba tafsiirkood u dhihi warkood warkiisu waa caddaan ama wuxuu ku dhihi anaa ku fasiray ama mid waayahan joogay oo aan fogeyn buu kuu sheegay oo qoladaa hore aan gaadhsiisnayn markaana warkiisa waa caddanaya soo ma waata hadda ka hor masalada waxaa laga doodahayay mawliidka mawliidkaa laga doodahaya mawliidku ma jiraa mise ma jiraa ma jiro mise ma jiraa ma cibaada mise cibaado maaha ma bidca mise bidca maaha qolyihii u doodahayay lahaa waa sugan yahay baa waxaa la yidhi warbal daliil u keena xaggey ku sugan yahay qur-aanka wax ma uga haysaan sunnadii nebiga axaadiistiisa wax ma uga haysaan dhaqankii selafka wax ma uga haysaan haa baa la yidhi qur-aankaan uhaynaa haye waa masalo jadiid waay masalo cusub qur-aan baa mawliid ku tusahaya liawali mara oo la maqli waa haye qur-aanka aayad baa ku jirta mawliid ku tusaysa bal sheegaa la waxay yidhahdeen qul bifadli اllahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun war ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ku farxa labadaasaa uga khayr badan adduunyada ay uruurinayaane ha xagee kaga jirtaa baa le bifadli illaahi wa biraxmatihi nebigaa laga wadaa bay dheh naxariista aye oo nebigu naxariis waaba ahaay maxaa laga dambeysay falyafraxuu farxa la yidhi halkaasaan ka qaadan maba xumee waxaa la yidhi yaa idinka horreeyey wax idinka horreeyey oo saxaabadii ah oo aayaddan mawliid ku fasirtay oo taabiciintii ah oo aayaddan mawsuul mawliid ku fasirtay oo saddexdii qarni ah oo mawliid ku fasirtay oo a'immadii waaweynaada oo mawliid ku fasirtay ma haysaan bal xataa wax kale iska dhaafee kutubta tafsiirka ee muctabarka ee muta-akhiriintu xataa ay qoreen hal kitaab oo mawliid ku fasiraya ma haysaa jawaabtu waxay noqotay mataqaana maxaan uga baahannahay maxaa looga baahan yahay kuwaas say de kuwa haddaan loo baahnayn marka ma ra'yigaagaa loo baahan yahay marka wahaakada waa inaad marka fahanto ruuxu wuxuu soo afjarmi istidlaalkiisu markaad tidhaahdo wariyaa kaaga horreeyey oo quruuntii hore saddexda ahaa ma mareen jidka mise mayna marin aayaddan ma ku fasireen mise kumayna fasir qolaa imaatay markaasaa waxay yidhahdeen reer bani israa'iil fii suurati nnisaa markii lagu yidhi intay wax iska dileen ay isku qabsadeen oo isku riixriixeen dhiiggii waxaa lagu yidhi neef lo-a gowraca yudbaxu waxaan loo jeedaa neef lo-a ya suurat lbaqara ha suurat lbaqara neef lo-a gowraca la yidhi qolo xag jiroo sheecaad timid oo waxay yidhahdeen baqaradan la gowracayaba waa caa-ishay dheheen walka warrama baqaradan suurat lbaqara ku jirtee gowraca laleeyahay waaba caa-isho xaaskii nebiga sal ly slam war xaggeed ka keenteen culimadanadii baa tidhi ma ka lug bixi kartaa marka waxaad kaga lug bixi inaad tidhaahdo baqaro gowraca saxaabadii maa ku fasiray caaisha taabiciintii maa ku fasiray saddexdii qarni maa ku fasiray maya yaa ku fasiray culimada shiicada dee culimada shiicada warkooda naga daamara soo ma jeed tafsiirka iyo nusuusta tadbiiqeedu waa inuu isagana daabit leeyahay waa inuu miisaan leeyahay si ay u kala caddo u kala caddaado tafsiir kee saxsan keebaasi qaldan amaa saxaabada iyo selafka ridwaan ullahi calayhim tadbiiqoodii iyo fahamkoodii nusuusta inuu saxsan yahay qur-aanka caddeey allah tabaaraka wa tacala fii suurati lbaqara waa ka ku yidhi fain aamanuu bimidli maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq sidaad ilaahay u rumayseen saxaabadiiyow sidaad ilaahay u rumayseen si la mid ah hadday u rumeeyaan oo iimaankiinaasoo kale iyo qaabkiinaasoo kale u rumeeyaan markaa way hanuunina way saxsan yihiin haddii dariiqiina ay garab maraanna fa inamaa hum fii shiqaaqin garab mar bay markaa ku sugan yihiin oo waa loonsan yihiin soo ma aritaan fii suurati alfatx allah tabaaraka wa tacaala asxaabada nebiga markuu ka warramay wuxuu yidhi waalzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha alle saxaabada wuxuu laazimiyey kelimada alla ka cabsiga waa kelimatu tawxiid waxayna ahaayeen kelimatulxaq dadka ugu awleysan uguna xaqnimo badan dadkii kelimatulxaq waa asxaabu rasuulillah bishahaadati lqur'aan nabigeenana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa kaa ina yidhi aniya saxaabadayda saxaabadana cilmigoodii taabiciintaa qaaday taabiciinta cilmigoodiina ardadoodaa ka qaaday saddexdaa qarni waa saddexda qarni oo nebigu uri sal lla lay waslam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum saddex ummadayda waxaa ugu fadli badan qarniga u horeeya ee nebigu noolaa qarniga ku xiga qarniga kusii xiga ilaa saddex qarni saddexdaa qarni marka tafsiirkoodii iyo camalkoodii baa diin inoo ah saddexdaasi waxayna diin ka dhiganin ninkii ummadda diin uga dhigaayay asaguna yuusan lago-in ummaddana yuusan la goynin diin ma noqon karo ilaahayna inuu kaa fogooyo mooye kuma dhoweyn karo wax aan meeshaa laga waayay intaasi inay khaldanaayeen ood adigu saxsan tahay iyo kooxdaadu ma dhec karto qawaaciddaa markaynu garanno oo mas'aladu ama kitaab ilaahay waa inay saaran tahay ama xadiid sugan ay saaran tahay ama ijmaacii ummaddu isku raacday culimadeedu ay saaran tahay ama waa inay saaran tahay fahamkii qiyaaskii saxiixa ahaa fahamkana waa in lala aado fahamkii saxaabada iyo salafka intaa markaynu fahamno jidad fara badanoo waxaa jira dadku ay u haystaan inay xaqa dadka tusayso khaldan oo mudan tahay inaan baraarujin dariiqyada waxaa ka mid ah dadka qaarkood baa waxay u haystaan xaqa waxaa lagu gartaa dhanka loo badan yahay a wuxuu ku leeyahay wadar iyo waaxid kee waalan a waaxid baa waalan dadka yar waa waalan yihiin marka yaa saxsan meesha loo badan yahay baa saxsan dad baaba miisaankaa wataba war xaggee loo batay xagganaa loo batay dadkana ahlu xaqa kaasi waa lu go-san yahay badnidu kuma tusto xaq kuma tusto bal qur-aanka marka la fiiriyo dhanka badnida inta badan baatilkaa jira allah tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu yihi wain tutic akara man fi اlardi yudiluuka can sabiili اllah dadka dhulka ku nool badankood haddaad yeesho warkoodood ka amar qaadato jidka ilaahay bay kaa luminayaan wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin dadka badankood si kasta haddaad ugu dadaasho iimaan saxa ma qaadanayaan badankood walaakina akhara annaasi laa yaclamuun dadka badankood wax ma oga walaakina akarahum akhara annaasi laa yu'minuun badankood ma rumaynayaan soo ma jeed badan badan badan badan xaggaa la mariyey adiga haddaad noqoto nin miisaanku wataba ay tahay xaggee dadku xaggey u badan yahin xaggay u badan yahin waxaa tahay imaca laa takunuu imaca buu nabi sal lay slm ha noqonin dameeridhaan raacda ha heye raac un meeshii loo bato iska raaca in axsana annaasu axsantu wain asaa-u asa'tu dadku hadday hagaagaanna waan hagaagi hadday xumaadaan oo hallaabaanna waan hallaabi dadkaasaan ku gowracnahay ha noqonin laakiin in asaa-a annaasu fa axsin hadday dadku khaldamaan khaladka ha ku raacina ka had wanaagga adigu ku mitid waxaa loo badan yahay miisaan ma aha walaalayaal marka waxaa laga yaabaa badnida inuu xaqu la jirana waa dhici kartaa yaraanta inuu la jirana waa dhici kartaa waxaana loo noqonayaa qawaaciddan soo sheegnayo inta yar iyo inta badan kii kitaabku la jiraa saxsan kii sunnadu la jirtaa saxsan kii ijmaaca iyo saxaabada dhaqankoodii la jiraa saxsan yar yaraan iyo marka badnaan waxba ha ku beeganin bal waktiga dambe iyo aakhiru zamaanka nebigu wuxuu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadoo mu'miniintuba guud ahaanba ka yar yihiin gaalada baa haddana dadka ahlu sunnihii sii yar yihiin dadka ahlu sunnaha sunnada nebiga ku dhegan sida xaqa ah way ka sii yar yihiin dadka nebigu wuxu uhi sal lay slam islaamku markuu qurboobo oo qariib noqdo janno waxaa iskale dadka islaamka qariibka la qurbooda wuu sii fasiro nebigu wuxu uhi sal lay wasalam naasun saalixuuna qaliil fii naasin suu-in kaiir dad wan wanaagsan oo sunnada ku toosan oo yar oo dad fara badan oo sunnada garab maray ku dhex nool dad badan oo xun bay ku dhex nool yihin man yacsiihim akharu miman yutiicuhum inta wax ka yeelaysana way ka yar tahay inta ka diideysa soo ma jeedaan waa dad yar oo saalixiin ah jannadana waxaaba gelayaba ogow jannada waxaa gelaya aadam intuu dhalay jin iska daa aadam intuu dhalay kunkiiba halbaa janno ka gelaya xadiidkii nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanka kale waa lunsan yihin ayib marka wadar iyo waaxid waaxid baa waalan ma saxsana mar buu waaxidku saxsan yahay marna wadartaa saxsanaan karta taas marka yayna ku khaldin qodobka labaadi waxa weeye oo dad badan ay u haystaan inuuba xaqa yahay dad badan wuxuu ku leeyahay waan soo arki jirnay waxaan u soo joognay waxaan sheekh hebel ku arki jiray waxaanu dhaqan u lahaan jirnay waxaanu maqli jirnay waxaan usoo joognay waxaanu akriyaya yacni wuxuu soo arki jirayna waa xaq wuxuuna arki jirinna waa baatil xataa boqol aayadood hala keeno boqol xadiis hala keeno war waxaan xaggee jiri jiray annaga ma arki jirnay maya ma ku dhaqmi jirnay maya hade annagu miyaanu khaldanayn waay culimadanadii ma khaldanaya a waxaanu arki jirnay baa sax sax waxaan cusub ee la keenayna waa diin cusub dadna halkaasay bay kaga kaga gowracanta halkaasayba u joogtaaba khaasatan haddayba weynaan lahayd oo daa'iradu waasac noqon lahayd waxba ma ahaateene daa'iradiisu haddana uu wax ku beegayo waa mujtamac soomaaliyeed iyo intuu noolaayo soomaali arki jiray iyo meeshuu kaga noolaa wuxuu ku arki jiray bas war yaa xaqa halkaa ku xadiday yaase miisaan uga dhigay masale khalada wey qur-aanku bacda tawxiid dadka waxyaalaha uu ka bisleeyo waxaa ka mid a ha odhanin xaqu markuu kuu caddaado lagugu yeedho awow iyo aabbaan ka soo gaadhay sidan iyo sidan saas daraaddeed aabbiya awow kuma arki jirinoo ma qaadanayo hadhiin waidaa qiila lahum ittabicuu maa anzala allah qaaluu bal natabicu maa alfaynaa calayhi aabaa'ana awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay-an walaa yahtaduun markii la yidhaahdo war wixii ilaahay soo dejiyey raaca waxay leeyihiin waxaanu qaadanaynaa waxaanu awowyadana iyo aabbahayanna ka soo gaadhnay alla wuxuu yidhi ma haddii aabbayaashood iyo awowyadood caqlina ayna lahayn aynana hanuunsanayn fahanna ma hayaan mana ayna hanuunsanayn xataa ma iska raacaysaa awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun aayad kale ah war aabbayaashiin iyo awowyadiina hadday xataa khaldanaayeen oynan hanuunsanayn oo ayna aqoonta ku yarayn ooy wax ka khaldanaayeen xataa ma iska dabagelaysa hayeelina laleeyahy ummadaha oo dhan rusushu markay u tagto oy tawxiidka iyo diinta saxda u bandhigto waxay kaga hor imaan jireen inaa wajadnaa aabaa'anaa calaa ummah wa innaa calaa aahaarihim muqtaduun sidaanaanu awiyadana ka soo gaadhno nu arki jirnay taa un baan haysanaynaa niman ya warkan cusub eed la timaadeen nala dhaaf rusushii saasaa lagu dhihi jiray haddaad marka meeshii taagan tahay jaahiliyada ood la soo istaagto waxaan maana arki jira waxaa lagu leeyahy waxan mayna arki jira xagee ka timi niman baa waayahan carab xaggeeda ka yimido hee ikhwaan muslimiin baa la dhaha haye wahaabiya la dhahaa maxay keeneen diin cusub maxay tahay diinta cusub ay keeneen naagii bay xijaab u xidheen a cajiib oo xijaabkani kutubta kuma oli jirin miya xijaabkani kutubta soo kuma oli bal qur-aanka iyo sunnada iyo axaadiista u kaadaya kitaabka ugu yar ee cilmiga laga bilaabi jiray safiinu ahaa soo saas maa fiqiga kitaabka laga bilaabi jiray safiinuha weliba safiinatu salaadka laga bilaabi jiray safiinuhu markuu hadlayo wuxuu leeyahay وعورة المرأة ها جميع بدنها إلا الوجه والكفين haweenayda cawradeeda waa jirka oo dhan ilaa wejigiiyo labada kaf mooye safinihii bay saa ku yaallaa cumdihii buu ku yaallaa abu shujaacii buu ku yaallaa minhaajkii buu ku yaallaa ma wahaabiyaa keentay ilahna buu ku dhaariyay mise maadam meesha taallay oo dhaqankeeda laga tegay buu ah mushkiladana haysatahay wax wey ummaddiina waxaa laga dhaadhiciyey wixii cusubeed aragtaan ka dida niman cusub baa wata ha la fadhiisanina ha u tegina neeftoodu hadday idin gaadho bes wey waa afuuf maysaan ka hadhi maysaan markaasaa xaqii ummaddii la kala didiyey war maxaa la keenay waxaa la keenay waxa weeye shay kastoon cibaado ka dhiganayno ama aynu diin ka dhiganayno waa inaan aayad qur-aana saarno ama xadiis nabi saarno salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadday wax inaga khaldanaayeen ummad muslimaynu nahoo gaalo ma nihin laakiin macsuum ma nihin ma rasuul baan nahay waxbaa inaga khaldami karta soo ma dhaqankeenna wax ka khaldami karaa diin ahaan baa wax inaga khaldanaan karaan wixii inaga khaldanaa ama kutubtii la hayay ha ku yaallo ama aan kutub aan lahayninba ha ku yaalleen wixii inaga khaldanaa haddii daliilkeediina la keeno la yidhi waan isa saxno aakharaynu rabnaayo jannaan rabnaaye ninna dhinaca inoo geli maayo aan diinteenna saxanno maceeb baa timi ma khalad baa la sameeyey maxaa orka iyo buuqa loo kicay maxaa dacaayadii iyo balaayadan la ysugu furi wax jira ma ah masalada jirtaa marka waxay tahay walaalayaal waan arki jiray diinyayna kuu noqonin waxaad arki jirtay ood bulshada ku arki jirtay ood bulshooyin kale ku arki jirtay oo sheekhaagu sheegi jiray waxna waa ka saxsanaan karaa waxna waa ka khaldanaan karaa miisaankii ku noqo aayaddii qur-aankeed ku noqo xadiistii ku noqo ijmaacii ku noqo qiyaaskii saxiixa ku noqo adiladii dib ugu noqo adiladii dib ugu noqo miisaanka markaad dib ugu noqoto baad marka kala shaandhayn kartaa waxaad arki jirtay wixii saxana sax baad u qaadan wixii khaldanaana intii ku khaldantayna ilahay ha u dembi dhaafaad dhih adiguna waad ka leexa taasaa la doonaya dadka qaarkoodna halkaasay kaga go-an tahay waana masle khalad qolo kale waxay kaga go-an tahay waxay ku leeyihiin xaqa waxaa lagu gartaa waa wuxuu ila noqoto waxay ila tahay waxay ila tahay sax weeye waxaad sheegayso laakiin laakiin aayaddu waa jirtaa xadiisku waa jiraa laakiin maxaa laakiina laakiin waxay ila tahay waxay ila tahay waxay ila tahay wax soconaya ma aha bashar inta nas aayad loo keeno ama xadiis nebi loo keeno waxay ila tahay meel la soo istaagaya haddaad aragto waa zindiiq aan diin lahayn diin ma leh cabdullaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhu wa ardaa ayaa qolo mas'ale laysku hayay baa wuxuu u keenay axaadiis war nebigaas saas yidhi nebigaas saas yidhi nebigaas saas yidhi markaasaa waxay ku yidhahdeen abubakar saasuu yidhi cumar saasuu yidhi markaasaa wuxuu yidhi akhshaa an tanzila calaykum xijaarat min asamaa waxaan ka baqayaa inay dhagaxyaan samada idinkaga soo daadato oo laydin rusheeyo maxaa yeelay aqulu lakum qaala rasuulu اllah salى اllahu calayhi wasalam wataquuluuna qaala abu bakrin wacumar waxaan idin leeyahay rasuul ilaahay baa yidhi idinkuna waxaad la taagantihiin abubakr iyo cumar baa yidhi soo kaafiya kale dheeri maa war abubakar kumuu ahaa soo ma garanaysaan kumuu ahaa abubakar abubakar wuxuu ahaa khaliifatu rasuuli اllah afdalu hadihi اlumma bacda nabiyiha buu ahaa aclamu hadihi اlumma bacda nabiyiha buu aha awalu lmubashariina biاljanna buu ahaa sidiiqu hadihi اlumma buu ahaa soo ma jeedaan haddana maca dalika abubakar haddii nebiga la sheego qowlkiisa abubakar baa yidhi meesha lama keeni karo soo ma jeedaan abubakar warkiisa haddaan warka nebiga la garab dhigi karin abubakar ninkii ka dambeeye ka soo hadhay oo dhan ummadda ka midana meel iska dhig warkiisa ha abu xaniifaa yidhi mawlaana baa yidhi ka soco a muftigaa yidhi haddii xadiis nebi ama aayad qur-aana meesha taallo muftiga warkiisa tuur maalik baa yidhi maalik allah u naxariisto ha axmed baa yidhi axmed allah u naxariisto shaafici baa yidhi shaafici allah u naxariisto dardaarankaasaan qabnaa saxaabadaan ka dhaxalay waxaan ka dhaxlay a'imada imaam kasta markii uu ka tegahayay adduunka iyo intuu joogayba dardaaran buu ka tegay oo uu leeyahay warkayga iyo warka nebigu hadduu iskhilaafo warka nebiga qaata kaygana derbiga ku dhufta waa hadalkii imaamu shaafici caleyh raxmat ullah waa hadalkii malik ibnu anas waa hadalkii abu xaniifa waa hadalkii axmed waa thawri waa isxaaq waa a'immadii waa weynaa ee saddexda qarni noolaa nin walba markay masaladu si la noqoto wuxuu leeyahy aniga sidanay ila tahay haddiise xadiid nebi oo cad oo khilaafsan la helo warkayga qaad oo derbiga ku dhufta xadiiska nebigana qaata salawaatu rabbi wasalaamu calayh saasay a'immadu ka dardaarmeen nin yidhi ma jiro oo culimmada muctabarka ka mida oo yidhi warkayga un hala qaato ma gafo waxaygoo dhan waa wada sax nin yidhi ma jiro xataa hadduu hubi waayo xadiidku inuu sugan yahay wuxuu leeyahay xadiidkaasi ma hubo inuu sugan yahay hadduuse sugnaado xadiidka qaata qowlkaygana ka taga mihaal alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah imaamu shaafici xadiidka hilibka geela inuu weysada jabiyo sheegaya fii saxiixi muslim buu ku yahay imaamu shaafici xadiidka waa hubi waayey inuu sugan yahay inuusan sugnayn markaasaa wuxuu yidhi xadiidka sheegaya hilibka geelu inuu weysada jabinayo hadduu sugnaado qaata warkaygana ka taga a'imadii madhabkiisa adilada u samaysay ka dambeysay baa timid sida thawri iyo ninkii la dhihi jiray bayhaqi iyo imaamu nawowi iyo raggii baa yimid xadiidkii inuu sugan yahay bay arkeen oo saxiixu muslim ku yaallo markaasaa waxay yidhaahdeen xadiidka sheegaya hilibka geela weysada inuu jebiyo waa sugan yahay dardaarankii imaamu shaaficina sidanuu ahaa madhabka shaafici waxa weeye inuu weysada jebinayo marka yaa odhanaya culimadii muxadisiinta ee shaaficiyada muxuu ina barayaa marka wuxuu ina barayaa raggaasi waxay doonayaan xaq buu ahaa ninna isaga in la barto oo la ammaano oo la sheegsheego oo la raaco oo muhimmaddiisu ma ahayn laakiin muhimmaddiisu waxay ahayd inuu xaqu caddaado xaqana la raaco jooji marka haddii nebiga warkiisa la keeno aayad qur-aana la keeno sheekhay baa yidhi meesha ka saar madhabkeygaa qaba meesha ka saar dariiqadaa qabta meesha ka saar waxaan arki jiray meesha ka saar kullu dalika waa qalb asxaabu rasulilahi sal lay slam masalada waa ka dagaalami jireen waxayna kutusaysaa jacaylkay rasuulka u hayeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilah heerkuu gaadhsiisnaa mar haddaad nebiga jeceshahay ood qadarinayso jacaylkaagu wuxuu ku gaadhsiinayaa raacid hadday timaado nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cid kaloon ogolahay in lasoo garab dhigana ma jiro ninkii hadlay hadalkiisa fasirayna hadduu saxayna sax hadduu khaldamayna khaladkiisa waa laga tegaya qisaan ku khatimaya masalada iyada ah ku soo aroortay sunan ibnu maajah min xadiidi cibaadat bnu samit cibaadat bnu samit oo ka mid ahaa axad nuqadaa ayaa wuxuu raacay ciidan uu hogaaminayo mucaawiyat bni abi sufyaan radi allahu tacaala canhu wa ardaa oo duulaan ah shaam baa la tegey shaam markii la tegey ayaa cibaadat bnu saabit cibaadat bnu saabit waa ansaari raggii hore asxaabulcaqaba raggii hore ee saabiqiintaa buu ka joogaa mucaawiyat bn abi sufyaanna radia allahu canhu waa maslamatu lfatxi o dib buu ka soo islaamay sanadkii sideedaad markuu nabigu maka furanayay buu islaamay laba nin oo marka isku maqaama ma aha laba nin oo isku aqoonana ma aha isku wasan ma aha ciidanka mucaawiya wata cibaadana wuu la socdaa shaam markii la tegey wuxuu arkay cibaada suuqii muslimiinta oo ribo ku mucaamaloonaya dahabkii bay isku iibinayaan fidadii bay isku gadayaan ayagoo shuruudii shareecada u dejisay aan lahayn markaasuu wuxuu yihi yaa ayuha annaas inakum ta'kuluuna aribaa wardadow wardadow ribaad cunaysaan warsee waxu jiraan cibaado nebi maxamed baan maqlay buu ihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo leh laa tabtaacu aldahaba biاldahab wala alfidata bilfida ilaa haan wa haan laa nadirata baynahumaa dahabka dahab haddaad ku gadaysaan fido fido aad ku gadaysaan waa inay isla eg yihiin daynna aynan gelin idinkuna qaabkaad u mucaamalonaysaan waa ribo cibaada markuu warkaa u sheegay dadkii daliilla u saaray oo yidhi nebigaa yidhi uu yidhi ayaa mucaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhu wuxuu yidhi yaa abalwaliid yaa abalwaliid innii laa ara aribaa fii hada aniga ilama aha inay waxyaabahan riba gelayso ilama aha ilama qumana ra'yigayga ma aha fahamkaygu saas ma aha cibaadatu bnu samid radia allahu tacaala canhu wa ardaahu kelimadaa waa ka xanaaqay markaasuu wuxuu hi ya mucaawiya uxadiثuka can rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wasalam wa tuxadiثunii can ra'yik rasuul ilaahay baan wax kaaga sheegay oon daliil kaaga keenay adiguna ra'yigaagaad iiga warramaysaa iyo wixii kula quman wallah lain akhrajanii allahu buri ilaahay baan ku dhaartay dhulkan aad ka taliso haddii alla iga saaro laa usaakinuka biardin laka fiiha calaya imra dhul dambe ood adigu ka taliso ood amar igu leedahay inaanu kula joogayni buuri cajiib cibaada meeshuu gaadhay fiiri xaaladda waa kululeeyey maxaa kululeeyey wuxaa kululeeyey markuu yidhi rasuul ilaahay baa yidhi mucaawiya wuxuu yidhi aniga ilama aha soo saas ma soo wax laga xanaaqa ma kii soomaali ahaa wadaad baa soo istaagaya aayado iyo axaadiis buu sheegayaa mid baa soo istaago wuxuu leeya ilama aha wadaadada kala qabtuu leeyahy wadaadada kala qabta war wadaadada kala qabta ma hele ninkan kaas ilama aha iyo waxay ila tahay meesha la taagan qabo ninkan meesha wax kuma hayo sala saxsan maaha weligay iyo allahay dhul aad ka taliso oo dambe joogi maayo yidhi waana ka tegey madiinuu tegey madiine markuu tegey cibaada wuxuu ugu tegey khaliifatu lmu'miniin cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu wa ardaah markaasuu yihi ya abalwaliid ma aladii akhrajaka wa jaa'a bika ila almadiina maxaa ku soo saaroo shaam kaa keenay oo madiine ku keenay buuri qisadii buu uga warramay isaga iyo mucaawiya dhex martay markaasaa cumar radi allahu canhu arrintii aada uga xumaaday markaasuu yihi ya abalwaliid irjic ilaa ardika irjic ilaa ardika dhulkaad ka timid ku noq faqabaxa allahu ardan lasta fiiha anta wa amhaaluka dhul adiga iyo rag kula mida aydaan joogin allaha halleeyo oo dhulka riban weeye ku noqo buu yihi shaam culimo sunnada nebiga u qiiroota iyo ummad sunnada nebiga u nusraysa waxa la garab keenayana ka xanaaqda meel ayna joogin meeshaasi meel la jooga ma ahee faqabaxa allahu ardan lasta fiiha anta wa amhaaluka ummadda waa inay kiiradaasi ku jirto kiiradaasi waa inay ugu jirto nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sunnadiisi iyo hadalkiisa waa inaynan ogolaanin nin kale in lasoo garab dhigo noqo buudi intaa keliya muusan cumar samaynina waraaqna waa qoray mucaawiyu u qoray oo guddoomiye shaam buu guddoomiye ka yahay waraaq buu u qoray wuxuu ku yidhi laa imrata laka calaa abilwaliid ninkaa odayga ah wax amara kuma lihid waxmil innaasa calaa maa qaal sida uu yidhina dadka amar oo warka uu sheegay qaad bulshadana iyo mujtamacana arrintaa ku socodsii sidaasaan nabiga ka soo gaadhnay oo xaq ahayd fiirsada a amarna kuma lihid shaamna wuu joogi mucaawiyoodna waad khaldan tahay khaladkana ka soo noqo ummaddana marsii meeshii abilweliid sheegay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh taasaa ka sugan soo ma aritaan walaalaya asxaabu rasuli lah sal ly sl maynan ogolaan jir waxay ila tahay marka meel dhig waxay ila tahay sida waxaan soo arki jiray aada meel u dhigayso waxay ila tahayna meel iska dhig waxay ila tahay fii janbi nusuus aayaad iyo axaadiis waxay ila tahay wax soconaya maaha waxaa ila quma wax soconaysa maaha waxaan fahmay wax soconaysa maaha naska raaca cabdullaahi bni cumar radi allahu tacala canhu ardaa kama fii saxiix muslim wagayrihi ayaa maalin maalmaha ka mida nebiga wiilgii wiil u dhalay oo la jooga ayuu wuxuu yihi rasuulkaa wuxuu yihi sal lla alay wasalam laa tamnacuu imaa allahi masaajid allah war addoommada ilaahay dumarkiina laga wadaa markay masaajidka rabaan inay kusoo tukadaan ha u diidina daaya masaajidka ha aadeen wiil u dhalay oo meesha fadhiyay baa wuxuu idhi wallaahi lanamnacuhunna walla inaan u diidin cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu shalay bay ka noqotay shalay wuxuu ku yidhi waryaa ma nebi maxamed baan hadalkiisa kuu sheegaya adiguna waxaad leedahay waanu khilaaf cay intuu kala taalay yo wuxuu ku yidhi weligay oo dambe kula hadli maayo ina kala kacay bu ku yidhi soo maartan asxaabu rasuuli llahi sal ly slam raggii nebigu wax baray ardadiisii saasay ahay xaq waxaad ku garan marka daliilkiisee ku garan maysid waxay la tahay waxaan ku gebagabaynayaa oo dadka qaarkood xaqa aada moodaa inay u daliishadaan oo isaga qasantay dad fara badan waa hawaraac hawaraac hawadu waxa weeye sida kula qumano inaad qaado adoon daliil doonin waxba raadinin xaqa hubsanin si alla sidii uan aad istiraado sidanaa kula quman oo naftaadu rabtaa baad iska raacay xoogaa hungurigaa kuugu jira magaca baa kuugu jira dhaqaalo yar baad ku qabtaa waxoogaa waxaad ku haysataa kursiya waa lagu daba joogaa intaasi haddaad ka tagtana nin caadiyaad noqon soo ma xoogaa marka inaad ilaashato masaalixdaada iyo danahaaga adduunya ilaasho xaqa halkaasay dad badan u qaateen waana tii lugoysa yahuud yahuudoo xaqii garatay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalam caleyh waxay u rumayn weyday risaaladiiyo magaca naga wareegi waay musaylimatu lkadaab ninkii la dhihi jiray dajaalka ah ee beenaalaha ee nebinimada sheegtay rasuulku u yimi sal lla alay waslam intuu noolaa markaasuu yihi maxamedow ma rabtaa inaan kuu rumeeyo reer bani xaniif niman khataroo dagaalyahamiino waxay ahaayeen geley ah oo degi jiray najdi meelahan degi jiray oo oday uu ah wuxuu reer bani xaniif iyo anigu waan ku raacayna laakin hal shardi baan kugu raacayna halka shardi baan kugu raacayna waxa weye boqortooyada kursigaad ku fadhido markaad dhimato ii dardaaran aan kaaga dambeeyo dhaafi maysid buu nabigu ku yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh musaylimat lkadaab meeshii buu ka noqdo wuxuu yidhi walle haddaadan yeelin inaan kursiga kula qaybsado inaanan ku rumaynina waa iska noqo reerkiisii markuu u tegayna wuxuu yidhi moxamed qureish iyo reerkuu ka dhashay buu nebigu yahay anna idinkaa nebi idin ah wabilahi tawfiiq ictiraafa munaasabad baa loo qabtayoo khalaas nebinimadiisii baa lagu caleemyaa lagu caanadaadiyey oo waa la doortay nebi baa laga dhigtay musaylime maxaa xaqa u diiday musaylime waxaa xaqa u diiday waa kursiga soo saas ma balaayo wey imtixaan wey adduunyada imtixaan wey ninkii la dhihi jiray hiriqles oo garan maysaane ruum ruum u talin jiray qisadiisa dheere fii saxiix albukhaari ku soo aroortay nebigu boqoradu waraaqa u diri jiray uu diinta ugu baaqayo waraaqdii nabigaa u tagtay sal alay waslam hiriqile waa boqorkii imberatoriyadii ruum wa waraaqdii markay u tagtay buu furtay markuu furtay buu akriyey bali i turjuma buu yihi waa loo turjumay wuu u bogay qolo carabahoo abu sufyaan ku jiray oo meesha joogo ka adeeganaysa oo ganacsatad ahayd buu yihi hala ii keeno waa loo keenay waa warsaday war ninkan meesha ka soo baxay ee maka laga sheegahayo warta maxaad isu tihiin abu sufyaan baa wuxu yihi qaraabaan nahay madeer baan nahay haye muxuu idinku yeedhaya ilaahay keligii hala caabudun laley shirkigan hala iska daayo maxaa kaloo idinku yeedhaya runta dhowrsoonaanta cadaaladda kan waxaanuuna baraya haye ma dagaalanteen haa dagaalkiinu seebu ah marna waan ka raynay marna waa naga reeyey celcelis buu ah suu waday u waday u waday u waday markuu ka dhamaystay baa wuxuu yihi inta aada sheegtayba inta aada sheegtayba waxay kutusayaan ninkaasi inuu rasuul yahay waxa uu watana uu xaq yahay sida aada u sheegtay hadduu yahayna meesha aan lugta ku hayo wuu qabsan doonaa u fiirsada imberatoriyada ruom wuu la wareegi doonaa hadday runtaa tahay haddaanan baqayninna intaan isdhibaan u tegi lahaa buuri markaasaan weliba lugaha u dhaqi lahaa buuri u fiirsada a intaa markuu yidhibu wuxuu isugu yeedhay la taliyayaashiisi golihii saree dowladda iyo asaaqifadii iyo wadaadadii diinta kulli buu shiriyey markaasuu yidhi warnimo yaho waraaqdan ha isoo gaadhay siday kutusaysana nebi soo baxay way waa nebigaan sugaynay haddaad rabtaan inaad sharaf heshaan ood xoogowdaan oo xooggiina xoog laydinku daro aynu nebiga raacno hal mar baa iridaha la jabiyey waa la yaacay hal mar baa la jeesay sida dameeraha maaragtay markay gadoodaan dameer farowga sidaasoo kale hal mar iridaha lagu yaacayo iridi la jiro markaasu wuxu uhi war dadka iisoo celiya war soo noqda iridii baa dadkii laga soo celiya war soo laabta waa lasoo noqda markii laysu yimid meeshii laysugu yimid wuxuu yihi hadalkaan idiin sheegay dhab igama ahayn laakiin waxaan idin tijaabinahay bay ilaa heerka aad diintiina ku dhegan tihiin baan tijaabinahay waa loo sacabeeyey oo khalas halkaasaa ugu dambeysay hiriqle ugu dambeysay u fiirsada hiriqle maxaa u diiday inuu nebiga rumeeye xaqii waa gartay ya waxaa u diiday kursi buu ku fadhiyaa soo ma aritaan kursigaasuu ka yaabay inuu waayo magaca iyo kursiga iyo meeshaad odayga ka tahay waa halis waana shahwo waana hawo waana midda allah tabaaraka wa tacala uu qur-aanka kaga digay haddii u adiga arkayo wadaad wadaad waxoogaa meel bulsho ku haystay oo magaalo sheekh ka ahaa mid ka yara baawar weyn oo ka yara masalo adag hadduu yimaado wadaadkaasi wadaadka geeska ubuu gelina ogow a xataa hadduu xaq keeno aayado qur-aan ha keeno xadiis ha keeno uu wareegeysan u war ninkan saara budhi marka dhi sooma waxaa la yidhaahdaa nin la dhihi jiray muxua muxua si kisaayi miyu asha laba nin baa dooday si weyi miyuha mise kisaayi ma kisaayi inuu hormarinay qolaa la dooday kuwo uu ka masalo culus yahay baa la dooday hadhow baa wadaadkii meesha sii joogay wuxuu yidhi ninkan idinka waa soomaalida lafteeda qisadaa way tidhaahdaa ninkan idinka waxaan kaga siin haa haa haa haa nacam nacam baan kaga siinay markuu nacamleeyo ku oriya wabilahi tawfiiq markuuba ha dhamaadaba waxyaale iska basiidu marka usoo qaaday masaladaasi saas ma tahay ha haddee ma dhihi kartid moogtahay wadaadkana ma ogaa dabinka loo qoolahay way tahay sidan tanna ma tahay ha tanna sidaas ma tahay ha tobigii laga hadlayay ma aha ogow tanna sidaas oo ma aha ha maxaan kuidiin sheegay bu wo waa lagu oriyay hal mar wadaadkii isagoo galluuban qaar waxay yidhahdaan meeshii buu ku dhintay qaar waxay yidhahdaan isagoo rafaadsan bu meshi ka tagay magacu waa imtixaan magacu waa imtixaan wadaadku ma rabo wadaadka mas'alo dhaama inuu meesha yimaado ma rabo nin ka aqoon badan inuu bulshada u yimaado ma rabo masaa'il uusan sheegi jirin in la sheego wuxuu rabaa inay u xidhxidhnaadaan midka kursiga ku fadhiya madaxweyne kale meesha inu yimaado ma rabo kursigiisa in loo soo dhawaado ma rabo shahawaad waay shahawaad waay waxyaabahaasi markayayna kaa qaalib noqonin oo xaqayayna kaa duufsanin magacu qiimo ma leh xaqa ictiraaf nin alla ninkuu kaaga yimaadana xaqa ka qaado saaxiibkaa ha ahaado saaxiibkaa yuusan ahaanin kooxdaada ha ahaado yuusan ahaanin jeclow necbow xaqu ha noqdo maqsadkaagiiyo ujeeddadaada abu hurayra soo garan maysaan xadiidkii saxiix lbukhaari uu tacliiqa ku keenay bukhaari maabeyn baa isagoo dadka isagoo nebigu sakaatulfidri loo diro ilaali la yidhi sakaatulfidri buu ilaalinaya sakaatulfidri buu waardi ka yahay meel ku toonsan nebigaa waardi uga dhigay shaytaan oo bini aadan isu soo ekeysiiyey unbaa habeenkii intuu sakaatulfidrigii usoo dhuuntay buu bilaabay inuu uruursado abu hurayre markuu arkay ninkan wax uruursanahay wuu qabtay shaydaan wuxuu ku yidhi warniyo abu hurayre hee warniyo nin saaxiibu ciyaala baan ahayo rafaad unbaa ii geeye iska kaysiidaa ma soo noqon maya iska sii daay habeenkii labaad buu haddana soo noqday isagoo uruursanahay yuu haddana qabtay war maxaa ku soo celiyay warniyo duruuf unbaa i wadda waxaad arkayso dan unbaa eriyeysa ciyaal iyo duruuf iyo reer waxbaan ka imi abu hurayr iska kay sii daa waa sii daay habeenkii saddexaad haddana waa ka isagoo uruursanahay abu hurayr waa qabtay markaasuu yihi walle caawa inaanan kusii daynay nebigana kuu geyn bu laba habeen baan kusii daayo tuug yahow markaasaa haddana caawana soo noqotay caawa fakan maysid abu hurayre wuu cilmi jeclaan jire wuxuu yihi abu hurayre ila shaydaan dadka waa garanay wuxuu ku yihi abu hurayre waxbaan ku barya niu iska kaysiidaa waxbaan ku sheegay oo maxay tahay wuxuu yihi waxaad samaysa markaad seexanayso habeenkii gogosha tagto aayatul kursiga akriso shaydaan kusoo dhowaan maayo habeenkaasi jaa-isadaas qaadoon iyo iska kaysidaa abu hureyra nin cilmiga jecel buu ahaaye cilmigaaba haddii loo sheegayba waa iska sii daayay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu abu hureyra u tegay wuxuu yihi abu hureyro abu hureyre saddexdii habeen ninkii kugu soo noqnoqonaya ma garanaysa maye buu rasuul ilaahi nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam shaydaan buu ahaa wuxuu kuu sheegayna sadaqaka wahuwa kaduub buu nebigu sal lla alay slam runtii weeyo haddii aada aayatulkursi akrisato habeenkii markaad furaashka tagto shaydaan kuusoo dhowaan maayo horta waa runtii taas laakiin kaduub weeyaanoo waa nin been badan sidiisa kale walu fiirsada ujeeddadu maxay tahay aayatulkursi in lagu akristo firaashka iyo gogosha markaad seexanayso shaydaan baa u sheegay abu hureyre nebi maxamed ma dhihin war wax shaydaan ka soo jeeda qori iyo qiiqii isla tuure ka bax ma saasuu yidhi maya waa xaq walow shaydaan baha ka timaadee xaqa waad qaadan isku koox ma nihin isku reer ma nihin isku guruub ma nihin isku dariiqo ma nihin waanu kala duwan nahay col baan nahay ka bax adiga xaq hadduu yahay muhimmadaadu xaqu ninkii caddeeyaba ka qaado islaan yahuudiyadaa u timid caaisha radi allahu canha fi saxiix albukhaari islaan yahuudiyadaa u timid oo dawarsanaysa markaasay caaisha gacanta wax u saartay markaasaa waxay tihi caaishoy ilaahay cadaabulqabriga ha kaa badbaadiyo waa naag yahuudiyada ilaa cadaab qabrigi aakhare way rumaysan yihin caaisha markaasaaba ugu horeysaba cadaabulqabri inuu jiraba nebigu markuu yimi sal lla alay slam waxay tihi rasuul ilaahay ow naag baa ii timid yahuudiyadaoo dawarsanayso wax markaan siiyeyna waxay iigu ducaysay ilaahay cadaabulqabriga ha kaa badbaadiyo ee qabriga ma laysku cadaabaya markaasuu nebigu wuxu uhi sal alay slam caaishoy cadaabulqabri waa jiraaye ilaahay ka magan gal inuusan qabriga kugu cadaabin ya war yahuud weeyaane qoriyo qiiqeed isla tuura miyaa la yidhi nimayo ya islaan yahuudeed baa tidhi laakiin waa xaq soo ma soo nebi maxamed ma qaadanin ummaddiina ma amrin salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadalika nafsu shay saxaabada nin baa u yimid oo markaasu wuxuu ku yidhi antum lqowm lowlaa anakum taquluuna maa shaaa allahu wa shaaa muxamed dad baad tihiin saxsan haddii lala yahay inaad leedihiin ood ku hadlaysaan wuxuu alla doono muxamedna doono taas waad khaldantihiin ba yidhi ogow maa shaaa allahu wa shaaa muxamed ood dhahaysaan ma saxsana buud laakiin intiina kale waa fiicantay waa qumantii nebiga u tagan saxaabadu ridwanullahi caleyh markaas rasuul ilaahi nin baa saa lagu yidhi wuxuu rasuulku yuri sal lla alay slam waa runtiye maa shaaa allahu wa shaaa muxamed ha dhihine waxaad dhahdaan maa shaaa allahu waxdah ya u fiirsada ilahi ku dhaariye nin haddaad aragto qoladan waan dagaalsannahay xaqa uga cararahay waa diin laawo ya qoladan waan dagaalsannahay colol baanu nahay isku reer ma nihin isku gruub ma nihin isku dariiqo ma nihin war maya saha yeeli xaqa intaad u dhartiranto xaqa dalab haddii kale waxaad noqonaysaa hawa caabud diin doon ma noqonaysa waxaadna noqonaysaa kuwa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala qur-aanka uu ku yidhi kuwa hawadooda ka dhigtay afara'ayta man itakada ilaahahu hawaah wa adalahu allahu calaa cilm wa khatama calaa samcihi wa qalbihi wa jacala calaa basarihi qishaawa faman yahdihi min bacdi illah afalaa tadakaruun bal ka waran midka hawadiisiiya siduu rabo oo jecelyaha iska raaca hawadiisa ilaah ka dhigtay hawadiisa ninkay ku dirto wuu ku diran yahay waxay diin uga dhigto wuu qaadan hawadiisu waxay nacsiiso wuu nici balwadiisuu raacaa daliil ma raadiyo allana tabaaraka wa tacaala calaa cilmin uu ku lumiyey qalbigiisii iyo maqalkiisana daboolay uu daboolay oo xidhay indhahana ka saaray dabool yaa hanuunin kara markuu rabbi saa u galay kadib tabaaraka wa tacala wax hanuunin kara ma jir haddaad hawa caabud noqoto dhagaha lagaa xidhi oo indhaha lagaa xidhi oo xaqa laga xidhi oo qalbigaa lagaa xidhi oo weligaa iyo allaha saad baatil iyo bidca iyo u daba socoto shirkiyaad unbaad ku dhiman lianna ilaahay wuxuu ku arkay inaad hawa caabud tahay ee aadan xaqdoon ahayn shaydaan iyo balaayaa lagaa adeejin marka shaydaan iyo balaaya iyo naftaada iyo hawadaada lagaa adeejin naar baad la geli waana ta rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala kama fii suurati الnaazicaat rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka ku yidhi وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ruuxii alla hor istaagiisa ka baqa una diyaar garooba naftiisuna rabitaankeeda ku diida oo ka celiya janno ayaa hoyaadkiisa meeshuu gelaya waa janno janno ma rabtaan nafta hawadeeda la dagaalama siday rabtana ha ku raaxa diid caqli iyo waxaad ku maamushaa diin iyo daliil ha noqonin kelimadaasaan kaga baxayaa ha noqonin ictaqid uma istadil bal waa inay noqoto qaacidadaadu istadil uma ctaqid a intaad caqiidayso ood rumayso ood meel dhigato oo inay saxsan tahay aada meel ku guntato markaa kadib daliil ha u raadinin nusuustii ha usoo luqunji baadhin a geeljira isagoo og meeshuu usha ka goynayo bu wuxuu ku yidhaahdaa he xaggeen ka gooyaa a meeshaadu arrintaadu way kuu xidhantah daliil kasta haddaad maqasho inaadan qaadanin ood ku socoto dariiqa waa ku go-an tahay waad ictiqaadisay ictiqaadkii baad hormarisay markaasaad adilo u raadinaysa aayad qur-aanaa soo luqunjubaadi xadiis baa soo luqunjubaadi midaad jirin baad u daliishan ictiqaadkii baad hormarisay sida saxdii waxay tahay istidlaalka hormari daliil raadi marka hore daliilku wuxuu soo saarana ictiqaadi sidaasaa lagu kala gartaa ahlulahwaaga iyo ahlulxaqa ahlulxaqu waxa weeye daliilkay marka hore raadiyaan daliilka wixii uga soo baxana way qaataan ahlulbaatilki iyo ahlulbidacuna waxa weeye waxbay meel sii dhigtaan ama dariiqadooda ka soo gaadheen ama ay arki jireen ama ay rumaysnaayeen bay meyl ku guntadaan markaa kadib bay iyadaa daliil u raadiyaan khalaas daliil hadday u heli waayaan nusuustay u luqunji baadhaan oo markaasi ay qasbadaan sida saxdii marka waxa weeye daliilka hormari raadintiisa wixii kaaga soo baxana qaado ictiqaadi sidaasaa walaalayaal xaqu ku imaan karaa kitaab alle iyo sunnada nebiga sal alay wasalam ijmaacii saxaabada dhaqankii salafki iyo fahamkoodii iyo waxyaabaha kaleen tirinay oo aan marnaba u noqon karin xaqa dariiqna u noqon karin daliil ugu gartana aan noqon karayn intaasi waxaan umalaynaa waktigaan ku dheeraanay ayaan kelimada kusoo gabagabaynayna wajazakum llahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
ilaahay ha inagu anfac subxaanahu watacaala kalaamka dayibka ee qiimaha badan ee maqalay ilaahay ha inaga dhigo kuway ku intifaaca oo weyleeyo ilaahay subxana watacaala sheekh ajir iyo tawaaba ka siiyo haddana waxoogaha waxaa inoo dhima waktigii shan iyo toban daqiiqa meelahaas xoogaa qadar su-aalaabeynu insha allah taala galasin doonaa salaam
bismillah su-aasha koowaad sheekh waxay leedahay mawliidka waxaa daliil u ah nabigu sala allahu alayhi wasalam maalinta isniinta ayuu soomi jiray markii la weydiiyeyna wuxuu ku celeeyey waa maalinkii lay dhalay ama aan dhashay marka taasaa daliil u ah halka tawxiidka qayqaybintiisa ama mawlidiisa aan wax daliila aan loo haysanin marka maxaa tan daliilka isana loo dilay taana daliilka ayadoon haysanin loo wardaya
bismi illaahi raxmaan iraxiim waa tii hadda aan ka hadlayay xadiiskaasi in mawliid loo daliishado iyo mawliidka imaanshihiisa kee horeeyey in xadiiska mawliid loo daliishado iyo mawliidka samayntiisa kee horreysa mawliidka samayntiisa horreysa markii mawliidkii la sameeyey oo la dhaqan geliyey oo la samaynayo baa la yidhi warbal daliilkeena markaasaa inta axaadiistii iyo qur-aankii lagu foofay baa la yidhi bal meelahaas wax ka raadiye xadiiskana marka lasoo helay ictiqid uma istadil wey marka xadiidkaas waa xadiis sugan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinka isniinta inuu soomi jiray uuna ku cileeyey inuu yahay maalinkii alle u waxyooday waxyibuu ku bilowday iyo maalinkuu dhashay buu nebigu ku cileeyey sal ly slm waxaa kale uu ku cileeyey khamiista iyo isniinta labadaba acmaasha kor loo sii qaada horta cilada soonkiisu maalintaa uu u soomay dhalasho keliya ma ahayne saddex ciladood oo isxambaarsan waay waa mar ee wuu dhashay waa mar ee waa maalinkaas maalinka nebiga waxyigu ku bilowday waa marka saddexaadee waa maalinka maalinka acmaasha kor loo sii qaado ayib dhalashadii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad rabto marka inaad weyneyso horta waa marka koobaade nebigu maalin buu weyneeyey ee taariikh ma weyneynin masalada inaad aada u fahantaan baan jeclahay taariikh muusan weyneynine usbuuca maalin ka miduu weyneeyey mawliidkana taariikh weeye maalinkii ma ah masaladaa ufiirsan say isu dabamarsan tahay mawliidku wuxuu noqon karaa maalin isniin buu ku hagaagi karaa jumcuu ku hagaagi karaa axad buu ku hagaagi karaa waa labiyo tobanka bisha rabiic alwal waa taariikh nebiga soonkiisiina isniin buu ah ma isdaba mareen mise isma daba mareen waa isdaba mareen istidlaal saxa maaha istidlaalkaasi ma saxsana adigana taariikh baad wax ku salaysay xadiidkuna maalin buu ka hadlaya kaaf iyo kala dheeri waay qodob maye qodob labaad weeye maalinkaa nebigu wuxuu ku weyneeyey soon adiguna isu imaad iyo raashiin la cuno iyo xaflad baad ku weyneysay kaaf iyo kala dheeri labaad ma tahay ha maalinka nebigu sal alla alayh wasalam soon buu ku weyneeyey maalinka soon haddii lagaala hadlo lagu yidhahdo soonkaasi waa khaldan yahay waa khalad lagaala hadli maayo waa saxsan tahay laakiin intaad sunnadii nebiga garab marto meeshuu soomi jira wax cunto ood ijtimaac samayso ood wax soo uruuriso ood xaflad samayso haddana xadiidkii oo kaaba soo horjeedaba inaad daliishatahay waa istidlaal khalad madaa mise ma ha laanna nebigu sal lay slam waa soomi jira raashin ma cuni jira xafladna ma samayn jira salawaatu rabbi wasalaamu caleyh somarta waa khilaaf labaad waay waa he khilaaf labaad oo xadiidka iyo meesha loo daliishanay isma leh waa midda saddexaade asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waa masaladii aan idiin soo qaacideeyey asxaabu rasuuli illaah iyo raggii ka dambeeyey ardadooda ah iyo a'imadii weyweynaaye saddexdii qarni ma ku fasireen xadiidkan mawliid mase u daliishadeen wa ataxaddaa haddii hal saxaabi la keeno hal saxaabi oo mawliid u daliishaday xadiidkaas ama hal taabici la keeno ama saddexdii qarni nin ka midoo u daliishaday la keeno cala alra'si walcayn waa qaadanayna haddii la waayana maxaynu samaynayna ya yaa la islu goyni soo maha xadiidka istidlaalkiisu ma saxsana xadiidka meesha loo wado iyo meeshuu u socdo labay kala tahay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin isniina inuu dhashay waa la hubaa laakiin taariikhda labiyo tobanka bisha muxuu ahaaye rabiicil awal inuu dhashay lama hubo masaladaasi qabsada waxaad u noqotaan kutubta tawaariikhda ee ka hadashay dhalashadii nebiga sal lla alay wasalam waxaa idinku dhow baa laga yaaba oad heli kartaan kitaabka la yihahda albidaaya waannihaaya ibnu kathiir kutubta taariikhda iyo dhalashadii nebiga ka waranta kulligeed waxay isku raacsan tahay maalin laysku raacsan yahay oo nebi maxamed u dhashay ma jiro salawaatu rabbi waslamu caleyh maalin ahaan baan ka wada waxaan dhihi lahaa taariikh ahaan maalin isagaa sheego waa isniinta laakiin taariikh ahaan ma labiyo tobanka rabiic alawal bay ahayd ma sideed bay ahayd qaar baa qaba tobanka qaar baa qaba toddobiyo tobanka qaar baa qaba qaar baa waxay qabaanba bisha ramadaan inuu dhashay qaar baa waxay qabaan sagaal iyo toddobiyo labaatan sagaal iyo labaatanka inuu dhashay bisha rabiic alawal kulli tafaasiishaasi kutubta ku taaba shayga hadday cibaada ku xidhan tahay nas baa xadidi laha soo saas maa hadday cibaada ku xidhan tahay nas baa xadidi waxaa la dhihi lahaa taariikhdaasuu dhashay oo ku dadaala soo laynama dheheen marka taariikhdii nebigu dhashayna laislama waafaqsada mu'arikiintu waa isku khilaafsan yihiin maalinkuu dhashayse waa la garane haddii aada maalinka isniintaa soomaysaan soonkaana mawliid ka dhigaysaan magacu dhib ma lehe sooma maalinkaas isagaa mawliid ku magacaaba haddaad rabta laakiin maalinkaas sooma oo khamiista sooma laakiin waxaan kale oo dhan xadiiska iyo isma leh meesha loo jiiday ama masalada tawxiidku saddex weye waa masalo kale masalo daba dheer masalo daba dheer haddaa idhahda hadda waa ka sheekaynayaan wakti bay qaada laakiin bilkhulaasa wax wey dadka un baa lagu lugoyn caamadu oon waxba fahamsanayn mooye saddex tawxiid saddex ilaah maaha saddex tawxiid saddex ilaah maaha kelimatu tawxiid kelimatu tawxiid waa keli yeelid ilaah ma ah keli yeelid cilmiga ku saabsan ilaahay in la keli yeelo baa saddexa marka markaad baranayso allaha la keli yeelo cilmiga ku saabsan baa saddex ah inaad daatadiisu inay keli tahay rumayso kownkan inuu maamulayana aada rumayso oon lala wadaagin soo qodob ma qodobka labaad inaad rumayso cibaadadaada keligii inuu leeyahay oon cidna la wadaagin qodob labaad maya magacyadiisi iyo sifaat buu leeyahay ee keli inuu ku yahoon lala wadaagin saddexdaa madood baad ka qabtaan saddexdaasi inuu ilaahay keli leeyahay madood baad ka qabtaan saddexdaa ninkii dood ka qaba waa gaal mid ka mida dood ninkii qaba ninkii dood ka qaba kownkan inuu alle keliya u taliyo waa gaal muslim ah ninkii dood ka qaba cibaadada alle keliya inuu leeyahay muslim ah ninkii dood ka qaba ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa nusuusta ku soo aroortay inuu keli ku yahay muslim ah saddexdaas saddex ma tahay ma saddex ilaah baan sheegay marka hadda ya laakiin caamadii maxaa lagu yidhi tasliidkii nasaaradaa la keenay saddex ilaah baa la sheegay war saddex ilaah ma si loogu soo dhoweeyo fahamka tawxiidka dadka loogu soo dhoweeyo bay culimmadu u yidhaahdeen saddexdaa arrimoodba ilaahay ku keliyay saddexdaa qoobadba rabbigaa qir inuu keli ku yahay saddexdoodobana qur-aankay ku sugan yihin hal aayad baa saddexdaba laga heli fii suurati maryam rabu الsamaawaati wاlardi wmaa baynahumaa facbudhu واصطبر لعباadته hal تclم lahu سميا رب السماawaaت والأرض كwnkan isagaa abuurtay isagaana ka taliya lalama wadaago رب السماawaaتi والأرض وma بynهma فاعbdهu واصطبر لعibaadatihi عibaadadana isagaa keli ulahoo lalama wadaago hal تaclamu lahu سميا wax la midoo la magaca miyaad ogtahay taana keli buu leeyahay saddexda soo keli lama aayaddu way qirtay saddexdiiba tanna keli buu leeyahay tanna keli buu leeyahay tanna keli buu leeyahay qur-aankii baa kutusaya marka amaa haddaad ka didsan tahay altawxiidu aqsaamuhu halaata haddaad ka didsan tahay iskaba tuur haddaad rabto saddexdaa macna haddaad qirsan tahay waxaad caamada ku wareerinna ay tahay uun tawxiidku waa saddex qaybood iska badaa hadalka noocaasa meel iska dhig laakiin saddexdaa ma qirsan tahay saddexdaa haddaad qirsan tahay masaladu wareer ma lehe isku meel baynu joognaa hayna kala geyni wabilahi towfiiq su-aasha baa ku leedahay taleefonka taleefonada kamarada la gashan karaa sawirka xaaska ilmaha iyo adiga naftaada la qaataa
sawirku waa xaraam nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa lacnaday dadka wax sawira ama camera ku sawir ama gacanta ku sawir nusuustu waa diiday wixii daruuro ah ama tacliin looga maarmi waayo ama dacwo looga maarmi waayo ama dembi baadhis looga maarmi waayo ama dukumenti looga maarmi waayo intaa waxaan ka ahayn faakihaysigu ma banaana shaygu hadduu noolo la yahay ma sawiri karti marba hadduu noolo yahay ma sawiri karti waa xaraam qaci ah haddaad sawirtana berri waxaa lagu dhihi doonaa naf soo geli shaqo ilaahay baad gashay hawl ilaahay lalahaa baad faraha la gashay naf soo geli mana gelin karti waa aafada waayahan laysku ibtileeyey bay ka mid tahayo xataa ilaahay amarkii wax la yaab la way wadaadadii baa badan ka karaynin wuxuu moogtahay hadduu baaho hadduu baaho marka dambe wuxuu iska noqdaa shay caadi ah war masalada ha la iska ururiyo gaala intay fikirtay bay waxayba ka dhigtayba hadda mobileki jeebka ku jiray baaba cameradii lasoo geliyay maba u baahnidba inaad u yeedhato lacag bixiso dhag dhag dhag dhag waaba tanba meeshan ay ku jiraan imtixaan walaalayaal yaan lagu fududaanin barnaamijka isaga ah noole lama sawiri karo waxyaalaha noolen sawira haddana tahay buuraha iyo geedaha iyo waxyaalahaas sawira dhib male mushkila male haddaad guri guri ku quruxsan haddaad dhigan haddaad moobeel gashan dhib male laakiin noole ilaahay nafgeliyey lama sawiri karo wallahu aclam bisawab
aa doo saaran oo hal qof ka soo fushay wuxuu leeyahay qofka muslimka ah madhab gooni ay tuu samayso dhowra anigu shaafici baana xanafi baana xambali baana maaliki baana wax kala kuma jiro may banaan tahay islaan midda u socoto wuxuu leeyahay aad baan u naxaa ama u walbahaaraa markaan maqlo maxaan ku dhahaa madhab gooni ee hawal haysto aniguna marka wuxuu leeyahay maxaan ku dhahaa kee fasaaidaaaa ballan ku dhawo kuwaas leega isgara gabo kaw dambeeynada mas wuxuu leeyahay dadku waxay leeyihiin madhab la-aan baa tahay dadka meel lama haysatin ana waxaan ku doodaa daris baan ahay salafkiyay yihiin
bismi illaahi raxmaan iraxiim horta madaahibta inaynu fahno waa laga maarmaan afarta madhabood afar diinood ma ah afar diinood ma ah afar nin oo culimadii islaamka ka mid ah fahamkoodii nusuusta ay ka fahmeen oo iskhilaafay wey afartoodubana ardada arday isu ahaayeen alimaamu malik wuxuu sheekh u ahaa shaafici abu xaniifa maxamed bn xasan buu sheekh u ahaa maxamed bn xasanna shaafici buu sheekh u ahaa alimaamu shaafici axmed buu sheekh u ahaa ardo iyo sheekh iyo shuyuukh iyo ardadoodii bay wada ahaayeen laakiin waa masaladan inin hormariyo nin hadal dheh ninna si u qaaday soo ma fahamkan ilaahay baa dadka u qeybiyey cilmigana u qeybiyey nin walba siday la noqotay inay saxsan tahay buu qoray ardadiisii baa ka qoray oo uu ka tegey madaahibta horta waa saas nin walba intii nusuus soo gaadhay aayado soo uu hayey suu u fahmay axaadiistii nebiga wuxuu ka hayay soo gaadhay suu u fahmay ayuu ardadiisii iyo bulshadii u sheegay iyagii baa qoray madhabku saasuu ku yidhi waa faham marka nin culimo ah iyo culimo ka dambeysay fahamkaasi marka saxna waa noqon karaa e khaladna waa noqon karaa soo saas maa imaam malik buu ahaa caleyh raxmatullahi ninka yidhi kullun yu'khadu min qowlihi wayuraddu ilaa saaxibu hada alqabri qabrigan midka ku jiro nebi maxamede mooye wixii ka soo hadhay sal alay wasalam hadalkiisa waxna waa laga qaadan waxna waa la tuuri soo ma aragtaan madhabku marka waa saas innaga soomaaliya haddaynuna madhabka shaaficiga ayna soo gaadhay walow kutubtiisu aynugu yarayn oo kutubta ugu waaweyne ugu sarraysee la hayay waxay ahayd minhaajka iyo shuruuxdiisa iyo xawaashidiisa xataa kutubtii usuusha ahayd culimada waa ka maqnayd in badan oo kale waxaa ka maqnayd kutubtii uu imaamku raximah llahu tacaala imaam shaafici laftiisu lahaa umka iyo kitaabu risaala iyo muxuu ahaayey musnadka iyo kutubtani waa ka maqnayd raggii isagu ku dhadhowaa kutubtay qoreen musani iyo raggii la midka ardadiisa aha muxuu ahaayey ibnu jariiri tabari iyo muxuu ahaayey ibnu mundir iyo inta badan waa maqnaaya xataa mutawalaadkii waaweynaayo muta-ahiriintu ay qoran in badan waa maqan ha ahaatee madhabka un kutubtiisa ay culimadeennu wax ka hayeen madhabka shaafici ceeb maaha marka madhabka in la barto madhabka in kutubtiisa la barto oo lagu tafaquho oo minhaajka la akristo oo cumdaha la akristo abu shujaaca la akristo ceeb maaha laakiin waxaa ceeb ah khaladna ah inaad u qaadato wax kastaoo kitaabtaa ku yaalla inuu saxsan yahy wax kasta oo madhabka shaaficigu qabanay inuu saxsan yahy khalad waay marka waxaad ka dhigi imaamkii inuu ahaa nebi oo kale soo saas ma waxa kutubta ku yaalle madhabku qoray waxna waa saxsanaan karaan waxna waa khaldami karaan daliilkaa loo noqonayaa wakadalika maalikiyadu waxay qoreen wakadalika xanafiyadu waxay qoreen wakadalika shaaficiyadu waxay qoreen xanaabiladu waxay qoreen haddii madhabka marka daliilka lagu miisaamo muslimiintu meel ma kala aadaya haddiise la yidhahdo qolo walba meeshooda ha joogto xanafiyadu xanafiyadooda haysato shaaficiyadu yaan laysu imaanin yaan laysu imaanin sida qoladan meesha aad ugu timaadeen oo kaleeto walaalehen hindido kale soo xanafiye maaha xanafiye maantana haddaad ku akrido shaafici baa yidhi magaa yeele a mawlaana baa yidhi bu kuley soma wabilahi tawfiiq mawlaana meella loo dhaafi maayo sax ma ah sax maaha mawlaana baa yidhi sax maaha xanafigaa qaba sax maaha shaafici baa qaba daliil maaha abumalik baa qaba daliil maaha macnaheeduna ma aha culimada ha lagu turuduroodo culimada ha la caya maaha culimada meel ha lagaga dhaca maaha aimo waaweyn oo diinta usoo khidmaysay way usoo adeegtay ilaha ka yarsa fahamkoodiina waan ka faa'iidaysanaynaayo nusuusta inaan ku fahnaan isku dayaynaa wixii nusuusta ay ku khaldameenna waa mujtahidiin oo ajir bay leeyihin laakiin lagu raaci maayo waxay ku saxsan yihiinna waanu raacaynaa oo fahamkooda waa ka faa'iidaysanayna laba goorobana waa u ducaynayna laba goorobana waa u ducaynayna waa aimo agsanada qadarin ku leh laakiin waxay yidhaahdeen oo dhan sax ma wada saas daraaddeed shaaficiye unbaa saxa waa qalad xanafiye unbaa saxa waa khalad maalikiye unbaa saxa waa khalad ogow madhabku inuu waxna saxsan yahay waxna khaldan yahay daliil marka raabi saan horeyba usoo cadaynay ayib haddaadan marka madhab lahayn aan u imaadeen madhab la-aan haddaad ood afarta madhab midna aadan raacsanayn macnaheedu waxa weeye ama waxbaad miisaami kartaayoo adiladii madaahibta intaad isu keentood miisaanto طaalic naazil ku samayso waad fahmaysaa xadiidka sugan xadiidkan sugnayn carabiyadii baad garanaysaa waad kala shaandhayn kartaa markaasoo kale waxaa waajib kugu ah inaadan madhabka madhab ahaan u raacinin wixii nas wata ee raajixa inaad raacdo ee xoog badan ilan waxbaad baari kartaa miisaami kartaa soo ma mutabic baa tahay markaasoo kale ama mujtahid baa tahay haddii aadan ahayn ood muqallid tahoodan waxba baari karin nusuusna ururin karin waxna daalacan karin waxna aadan kala shaandhayn karin oo kala rajixi karaynin waajibkaagu waxa weeyaan ninka culimo ah ee kuugu dhow diintiisa iyo aqoontiisana aada ku kalsoon tahay kaas weydii wixii kaa ishgaalgala wuxuu kuu sheegana qaado fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun haddaad muqallid tahayna culimada weydii waxay kuu sheegaan qaado haddaad mutabic tahay ama mujtabid tahay ood wax kala saari kartana madhab madhabnimo ha u raacini intaad baadho ood raadisood kala rajaxdo dhankii kuu xoog badaneed u aragtay inuu daliilku wato dhankaa raac halkaasaa ilaahay kugu addoonsaday tabaaraka watacaala haddaad saa yeeshana ma tihid nin madaahibtii ku kufriyey sheekh la-aanna ma tihid say yidhaahdaan man laa shaykha lahu fa shaykuhu shaydaan bay dhahay ha man laa madhaba lahu fa madhabuhu madhabu shaydaan saasay dhahay macnaha waxay ka wadaan afarta madhabood maya afarta madhabood asxaabu rasuulilah mayna haysanin soo saama ma ogdi afarta madhabood asxaabu rasuulilahi afarta madhabood bay haysteen ma haysan afarta madhabood goormay bilowdeen afarta madhabood sidoodaba goormay bilowdeen mataqaana madhabka ugu horeeya afarta madhabood waa xanafiga abu xaniifana wuxuu dhashay baa la yidhaahdaa qarnigii koobaad mwaxaan qarnigii koobaad aakhirkiisa wuxuu dhintay boqol iyo konton markay hijirigu ahayd ayib saxaabadii iyo taabiciintii afarta madhab midna ma ahayn haddaad tidhaahdo madhab baa laazim ah asxaabu rasuulillahi iyo taabiciintii way khaldanaan baa imaanaysa kuwa kalena wayba ka dambeeyenba maalig waa ka dambeeyey shaafici waa ka sii dambeeyey laba boqol iyo meelahaas ma laba boqol iyo afartan shantii meelahaasu dhintay imaam shaafici caleyh raxmatullah waa ka sii dambeeyey imaamu axmed waa ka sii dambeeyey oo wuxuu ahaa laba boqol iyo afartan iyo labadii ba ahayd baan malanay waa sii dambeeyey afartan imaam marka ijtihaadaadkoodiiyo fiqigay ka tageen saxaabadiina waa ka horreeyeen taabiciintiina waa ka horreeyeen iyaguna waa dadaal ay diinta u dadaaleen wixii khaldanna ha laga tago naska khilaafsan sida imaamu shaaficiga uu yidhi xadiidkaasi hadduu hadalkayga khilaafo xadiidka qaata hadalkaygana ka tag soo hadalkii dardaaranka imaamka ma saas markaa loo qaato haddii kaleetoodan gaari karin martabadana weydii insha allahu tacala culimada iyo cidda aada aqoon iyo alla kacabsi ku tuumaysa ya selafku yay yihiin madhab selaf la yidhahda ma jiro madhab fiqi ah oo selaf la yidhahda ma jiro laakiin selaf waxaa la yidhaahdaa dadka raacsan saxaabadii iyo taabiciintii iyo saddexdii qarni dadka raacsan oo iyaga ka dhuxul qaata oo faqsi fahamkooda qaata oo say diinta ugu dhaqmeen u qaata oo nusuusta say u fasireen u qaata dadkaasaa waxaa loo yaqaanaa selaf dhan dhaha oo yaan selaf hayn marka war aduu maxaa ta haddaan selaf hayn ya ma khalaf baata ninkaan selaf hayn waa khalaf khalafna waxaa la yidhahdaa wixii saddexdii qarni ka dambeeyey ma saddexdii qarniyo hooraad isku dirin oo selaf baad noqon mise kuwa dambaad isku dirin oo khalaf baad noqon ya nin walba wuxuu rabaa inuu kolo kooxdii hore galo sooma kooxdaa hore inuu geli insha allahu tacaala selafna macnahaas weeye laakiin waayahan dambe waxaa loo sawiray sidii xisbi magacii oo kale dadka waxa ku dirayna waa taas soo ma haddii la yihahdo war waxa laga hadlaya waa saxaabadii iyo ardadii nebigi iyo taabiciintii iyo saddexdii qarni haddii la dhihi lahaa nin walba wuxuu dhihi lahaa waan ahay laakiin waxaa loo bartay selaf magaca la yidhahdo inuu koox magaceedi xisbi magaci saas daraaddeed waaba la isku kuuqinba sooma macnahaas in la siiyo waa khalad macnaha in la siiyo waa khalad nin kasta oo qur-aanka iyo sunnada raacsan saddexdaa qarnina ku dayanaya ayaa salaf ah kullina muslimiintu insha allahu tacala saa waa wada jecel yihiin wallahu aclam sawab
jazakallah khayr saa ugu dambaysa wuxuu leeyahay qofka aad dabadeydkeena ku aayadkeena muranima tahay waa la qaadan lakin hadii daduuq u keeno jidkiisa xadiis daciif mawduuc wuu isla badalayaa maxaa asaga see loogu tirinayaa ninkan kuu sheegay ma waajibay ku tahay inuu markaa kuu sheego xadiiskan darajadiisa
gaalada markay diinta islaamka hor istaagi kari waayeen ayay qaar badan diinta soo galeen ayagoo iimaankuusa dhab ka ahayn diinta markay soo galeen oo islaamnimadii muujisteen waa waxay bilaabeen qur-aanka isaga waxba ma kuma dari karaan oo ilaahay baa ilaaliyey sunnada le sida waa la ilaaliyey inay axaadiista wax ku daraan bay bilaabeen intay iyagu wax dejiyaan inay yidhahdaan qaala rasuulullah rasuul ilaahay baa yidhi nin baa la qabtay waktigii salafka ridwaan ullahi caleyh markaasuu wuxuu yidhi intaasoo boqol oo kun oo xadiid baan dejiyey oon ku dhex daray kutubtiina waxaa la yidhi oo ninkii nin waaa waxaa la hadlayay markaasi aan umalayn inuu ahaa nin madaxa markaasu wuxuu ku yidhi yaciishu laha aljahaabida kumanyaalkaa xadiiseed ku dhex dartay axaadiista nebiga rag baa u nool buu rag rag baa ilaahay ka shaqogeliyey oo ka saari doona nebiguna sal lay slam wuu sheegay in lagu been abuuran doono ninkii ugu been abuurtana wuxuu yihi naarta haw diyaar garooba xadiisuusan hubin man xadatha canii xadiisan yuraa anahu kadib fahuwa axad lkaadibeyn xadiisuusan hubin ninkii nebiga ka sheegana labada beenta sheegta mid ka mid a ummadda markaad wax u sheegayso xadiid sheegayso soo hubi inuu sugayn mawduucaadkii nebiga lagu been abuurtay inuusan ahayn daciif inuusan ahayn haddiise laakiin aad qaala rasuulullah un iska tidha qaala rasuulullah oo xaggee ku yidhi maya ee qaala rasuulullah wardi xaggee ku yaalla ma bukhaari ma muslim ma sunanka ma masaaniidda meel ku sheeg maya qaala rasuulullah soconay ma soo ma markuu meel ku sheego hadduu bukhaari ku sheego ama muslim ku sheego hadal kama joogo waa nool yahay markaa hadduu ku sheego kutubta kale oo sunanka iyo masaaniid iyo macaajimta ku sheegana waa in la yidhaahdo ma sugan yahay yaa sugay oo culimada xadiidka ka mid waa inu yidhahdo marka xaafid ibn xajar baa saxiixiyey ciraaqi baa saxiixiyey sakhaawi baa saxiixiyey bayhaqi baa saxiixiyey nawowi baa saxiixiyey yani taxaawi baa saxiixiyey wahaakada muslim baa saxiixiyey waa inuu sheego culimadii sugtay xadiidkan inuu jiro maxaa yeele kutubtaa waxay isugu dhex jiraan wax sugan iyo waxaan sugnayn saasaad marka lagaga badbaadi karaya haddaadse noqoto soomaalidu niyad samideeday ka mid tahay niyad samideeda waagii hore xataa wixii xataa wixii waraaq ku qoran oo carabiya diin baan uhaysan jirta maalin baa anoo maraya magaalada toronto anoo maraya canada toronto anoo maraya ayaa mid soomaaliya baa waraaq buu wadaa carabi baa ku qoran markaas wuxuu leey sheekow qur-aankan dhulkan ka soo qaaday masaajidka gee waraaqdii haddaan fiiriyaba shirkad baa isku xayeysiinay ummada carabiga jecel oo wixii ku qoran jecel baan ahaan jirta soo ma daliil baan uhaysan jirna marka wixii carabi ku qoranba waa dadka caamada culimaduna kulligood ma wadahe qaar ka mid a markuu ku yidhaahdo minhaajkaa qoray ama uu ku yidhahdo waa ka cumdahay ku taallaa ama xaashiyada ramli bay ku taallaa ha ama shirbini baa qoray khadiibu shirbini waata oo tidhaahdo daliil muxuu ama tuxfaha qoray maxaa daliilo a markaa tidhaahdo war waatan meeshanay ku qoran tahay ka leef buu ku dhihi ka leef maanaa ku qoray ha ka leef war hadda ka leefi maaye meesha waxa ku qoran waa hadal sheekh qoree maxaa daliil u ah mushkiladeenna marka waxa way meelaha laynaga soo gaadhay baa waxaa ka mid ah inaynaan kala hubsanin wixii laynoo sheegay ma sugan yahay mise ma suga waa mas'ale muhima haddii xadiid laguu sheego xadiidkaas waa in meel la saaro sixadiisa iyo dacfigiisana la kala caddeeyo ama ruuxa sheegayaad ku kalsoon tahay wax khaldan inuusan kuu sheegin haddaadan ku kalsoonayn wax walba ha qaadanin xabqaad ha noqoninoo yacni waxa weeye wax alla wixii gacantaada ku dhacaba iska qaata ha noqonin wax kala sifey haddaadan kala sifayn karaynin ciddii aada isleedahay xadiiska faniga waa yaqaanaa ugeeyo waxaad tidhahdaa xadiiskanaa la sheegay sheekh ma sugan yahay mise ma sugan ilan dad baa takhasus u leh xadiidka nin walba ma yaqaano hada wabillahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك